waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aroriyo suban ku salawada xubinta wargeysada caalam waa wargeysada dhegeysa waxaa ka qoran waa kala duwana dalka wargeysada kale ada daily nation the standard oo sax waliba idaacadda star f m aad ka dhegeystaan marka laga reebo sabtida iyo xadda muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad ay si toos halkan markaas si wada jira nagala socodsiiyaan qeybaha dambe dhegeystayaasha fursada siyaasaadka sida kusoo kaakaceen kuwa barisan maqalka idaacadda dhammaan ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir ibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan dhegeystayaal bal waktiga wargeysadii markaas oo naga soo dibdhacay bal iminkan inta yar aan ka gaarno aniga muscab kadibna dhegeystayaashan qaadka telefoonada u sina bal aan ka hormara wargeyska saaka halka bogiisa afraad lixaaji toddobaad wuxuu ku qorayaa dhegeystayaal kulankii markaasi ka dhacay sagana tree waana dhegeystayaal madaxweynaha kulanka markaasi bartamaha dalka waa mount kenya region oo kula gala dhegeysa waxaana markaasi uu sheegay in waxyaalo fara badan wadanka uula soo daradhacay sidoo kale ula soo kufaytan markii madaxweynaha dalka iyo asaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa labada kun saddex iyo tobankii sug ama ay qabteen hogaanka dalka ee madaxtinimada jegada waxaana markaasuu sheegay in dhibaato fara badan wadanka ay ka taagneed iyo buuq fara badan markaasuu ka taagneed kadibna wuxuu sheegay in markaasi xal siyaasadeed markaas ama xal waawaan ah uu markaas wadanka ugu raadiyey waxaana uu ku sheegay in siyaasadda markaasuu kusoo dhaweeyey madaxa xisbiga odm raila odinga isagoo sheegay in ay imikan markaasi xaqiiqda rasmiga dhabta uu kala ogaaday taasi uu markaasi shalay kaga dhaadhicay madaxweynaha dalka bartamaha dalka waa uhuru kenyatta in markaasi shalay uu furka ku tuuray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uuna sheegay uuna dadka kaga dhaadhici bartamaha haddaba sababtu maxay tahay waxaan ka codsanay in badan inuu markaas arrimaha siyaasadda ka joojiyo wadanka sidoo kalena aan dardargelino arrimaha geedi socodka hanaanka wadanka markaas lagu horumarinayo waxaunoo sheegay in wasaaradda maaliyadda dabcan markaas loo dhibay asxaabtiisa wasaaradda markaasi beeraha asxaabtiisa loo dhibay waxa uu sheegay markaas in qiimihii iyo weliba lacagihii markaas hoos wadanka markaas geli keentana in markaas sixir bararka ay dhaqaalihii hoos u galeen taasoo markaas shalay si dadban uu madaxweynaha u dureeyey dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto waxaana bartamaha u sheegay in ay markaas imikan hanaanka iyo weliba qeybta istaraatiijiyada siyaasadiisa cid waliba markaas ay dareensan karta ama ay dareemi karayso ama heli karto dhegeystayaal waxauna sheegay in waxyaalo fara badan ay markaas kaga faa'iideysteen bartamaha dalka tan iyo markii heshiiskii handshake ama sidoo kalena waa gacanqabsigii madaxweynaha iyo raila odinga waxyaalo fara badan bartimaha dalka ay ka qabsadeen dhegeystayaal waxa uu sheegay labada kun saddexiy tobankii ilaa labada kun todobiy tobankii in markaasi hoosdhac xoogan ay dareemayeen waa taasoo dabcan uu ku eedanaya madaxweynaha ku-xigeenka in markaas uu la shaqeyn waayey dabcan halkan waxaa wargeeska qorayaa wadada markaasi laameyda ah ama wadada laameyda ah waxa uu madaxweynaha sheegay in la dhisay laba kun lix boqol oo markaasi wadooyin laami la saaray waa inta markaasi udhexeysay dhegeysta labada dabcan inta udhexeysay tan iyo hansheg ama raila odinga gacantiis qabsadeen laakiin wuxuu sheegay labada kun saddex ilaa labada kun todoba iyo tobankii in ilaa iyo boqol iyo toban waa kun iyo boqol kilomitr oo keliya oo markaasi wadan la saaray dhegeystayaal taasuu ku sheegay inay hoosudhac xoogan ka ahayd ama sidoo kale dowlad xumada ay markaasi ka ahayd dhegeystayaal uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dabcan hadaladaas dhan waxaa loola jeeday madaxweyne ku-xigeenka oo waqtigaas markaas isla shaqeynayeen ama sidoo kale isla shaqeynayeen inkastoo mugdi mugdi madow markaasi soo kala dhexgalay wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideed iyo tobankii waa hal dhibic sagaal milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal ayaama uu sheegayaa waa raallihada waa hal dhibic sagaal milyan oo lacag ah ayaa markaasi waxaana uu sheegay dadka in muddo gudahooda sagaal bilo sagaal waa sagaal sano ay gudahooda ku heleen sharciga dhulalka ee title dhidka loo yaqaana dhegeystayaal halka wargeyska sidoo kale saaka uu qoraya hal dhibic saddex milyan oo markaasi dad ah lacag oo dabcan ay kaga faa'iideysteen shaqaalaha wadanka guud ahaan laakiin wuxuu leeyahay lix boqol wax ku dhow ayaa markaasi kasoo jeedaan dhege ystyaal dhanka bartamaha dalka waa mount kenya ayuu marka waa meesha asagu kasoo jeedee waa tirada markaas ugu badan sida uu asaga wargeyska saaka halka uu ku qorayo wuxuu leeyahay konton kun oo markaas ciidamada wadanka oo kala duwan ayaa markaas la qoray dhegeystayaal laakiin wuxuu leeyahay tirada markaas ugu badan waxay kasoo jeedaan bartamaha dalka waxaana la qoray sideed iyo labaatan kun inta markaas xilka uu hayay afar boqol oo kun oo dhegeystayaal oo markaas qoysaska ama guryaha ayaa markaas biyo nadiif ah markaas loo suray waxaana uu sheegayaa in ilaa imikan ay gaarayso lix boqol oo kun oo markaas guryahaas inay biyo nadiif ay helayaan waa bartamaha dalka waxa uu leeyahay mashiimo casri ah iyo sidoo kale isbitaallo casri ah weliba mashiimada markaas keliyaha dhaqa nlska loo yaqaano dhegeystayaal waxay markaasi horaan ahay koob iyo toban laakiin hadda waxay marayaan ilaa iyo sideed iyo waa siddeetan iyo laba oo markaasi mashiimada casriga ee isbitaalada kelyaha lagu dhaqo wuxuu leeyahay waxaa markaas dowladda lacag gaaraysa saddex dhibic sagaal bilyan ee dadka markaasi aan awoodin tabartana oo dadka markaasi tabarta yar na markaas dhaqaale aan weyn aan haysanin oo markaas loogu kharash galay lacag gaaraysa ilaa iyo wax kuwa loo yaqaana cash transfer dadka markaas ay helayaan toddoba dhibic afar bilyan oo markaasi waa sanadka markaasi waa toddoba dhibic afar bilyan ayaa markaasi sagaal sano ay markaasi dadka kaga faa'ideen oo sidoo kale halkaasi ay gaartay waxa uu shalay markaasi si caadi ah u sheegay inay markaasi culays fara badan ay ka taagantay wadanka waxaana shalay halkaasi dad aada u tiro badan iskuga soo baxeen weliba siyaasiyiin inkastoo laakiin bartamaha siyaasiyiintooda dhawaan ay ku wada dhimistirneen laakiin dhanka kale xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa hadalka markaasi madaxweynaha ku sheegeen in markaasi hadalka sida uu shalay u dhigay in markaasi oo qalad ka tahay sidoo kalena looga digayo inay markaas uu ka fiirsado madaxweynaha waas dabcan uu inay ka fiirsaday ay ahayd laakiin markaa dhanka kale fiirsa dhegeystayaal waxaa madaxweyne ku-xigeenka asagana wuxuu leeyahy you cannot give us huge amount dabcan anaga mana siin kartid lacag aada markaas u ballaaran oo markaas double ah ama sidoo kalena aanan awoodi karin xamil qaaditaankeeda adigoo sidoo kale qaadayso kitaabka ama kutubka ama sidoo kalena bibleka oo dabcan kan ay markaasi kuaan muslimiinta ayna isku daariyaan waxaana wargeysku leeyahy halkan yada one wiil dabcan qofka markaasi noo hogaaminaya dhankan xun oo hogaaminayo waa adiga ayuu dabcan madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhahay madaxweyne ku-xigeenka waxaana uula jeedaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta railas support raila wuxuu leeyahay dabcan iyadoo uu leeyahay waxaana uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dabcan raila odinga wuxuu leeyahay madaxweynaha waad qaldaysaa oo meel qaldan baad ku wadaaye ka joog ka joog dabcan waa mar uu shalay sidaas yiri waxaana hadalladan iminkan ay cirka isku sii shiraysa iyadoo sidoo kale shalay lahjadiisa ama luuqadiisa dhegeysa madaxweynaha kukuyada uu kula hadlayay wuxuuna uu sheegay in waxyaalo fara badan oo sidoo kale inkastoo la turjumayay luuqadaha kale lagu kala turjumayay waxaana shalay si caraysan oo la hadlayay xisbiyada waa xulafada markaas madaxweyne ku-xigeenka iyo isaga madaxweynaha ku-xigeenka william ruto waxaana uu sheegay in hakad markaas weyn uu ku keenay wadanka laakiin taasi ayaa markaas qaar ee dhanka siyaasadda ka faalooda leeyihiin waa ololihiisa siyaasadda oo markaas iminka garab uu kaga raadinayo grand muller waa ninka markaas asagana dhanka twitterka oo sidoo kalena qareen ah cabdinaasir ah waa qareen wuxuu asaga markaas leeyahay in markaasi raila odinga uu asaga iswadin balse wuu u kambayn garanaya mise ololihiisa siyaasadda uu u wada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta raila waxa uu markaasi qaybta dambe ka fadhiyo oo markaasi laleeyahay waxaana uu markaas xulanaya uu juusgaranaya mise uu soo qaadanaya qofka markaas asaga munaasab ku ah waana raila odinga waa halka markaas madaxweynaha madaxweynaha waxaa leeyahay muxuu sababtu ay tahay uu markaas ugu qanacsanayn sidoo kalena aysan ugu kalsooneen siyaasadiisa hogaankiisa dhegeystayaal iminkan dhegeysta wargeyska bogiisa sideed xuuqre wuxuu leeyahay ruto ayaa markaas isagana booqasho ku tegi doona wadanka u k iyo sidoo kale wadanka wadanka markaasi maraykanka halkaasoo booqasho rasmi uu ku tegi doono dhegeystayaal isagoo markaasi kulamo iyo weliba kala duwan soo qaadan doono inkastoo laakiin saaka wargeyska arrimo siyaasad ah uu aada uga hadlayo iyo weliba waxyaalaha markaasi weyn ay u dhimi doonto dhegeystayaal halkan sidoo kale wargeyska bogiisa toddobaad wuxuu qorayaa first we handshake then b b i now new alliance waa madaxweynaha shalay kulankiisa sagana wuxuu leeyahay marka hore gacan qabsi heshiis ayaa markaasi dhexmartay madax xisbiga odm raila odinga kadibna warbixinta guddiga dibashisiinta mideynta b b i da kadibna wuxuu leeyahay waxaan aasaasaynaa markaasi xisbi loo wada dhan yahay ay markaasi madaxweynaha iyo raila odinga ay garmuud ama hormuud ay ka yihiin dhegeystayaal waa kulankii markaasi shalay dhacay waxaana markaasi dad aada u tiro badan iskugu imaaday kulanka ama loojka ama halkuu markaasi shalay shirka uu ka dhacayay waxaana uu sheegay madaxweynaha waxyaalo fara badan in wadanka uu soo maray wuxuuna leeyahay in markaasi dib uu wadanka u laaban doonin waxaa leeyahy wadanka labada kun toddobadii labada kun sideed iyo tobankii ka dhacay ilaa markaasi doorashada guud ee labada kun sideed doorashada u dambeysay labada kun toddobada toban waa labada kun toddoba iyo tobankii in markaasi buuq fara badan ee markaas iminkan ku dhawaan doonto xal kama dambeys ah dhegeystayaal doorashooyin doorasho weliba soo socoto sida uu sheegay waxa uu sheegay madaxweynaha waxaala qaar waxaa jira xitaa uu sheegay in asaga ka nafsi ahaan kama binaadin ahaan inuu sidoo kale dadka uu kaga gargaara dhegeystayaal iminkan yaa la ugaarsanaya waa su-aasha meesha taagan dhegeystayaal ugaarsiga ayaa laga hadlaya halkan saaka wargeyska wuxuu leeyahay yaa la ugaarsanaya madaxweynaha yuu ugaarsanaya yaana la ugaarsanaya maxay tahay sababta loo ugaarsanaya madaxweyne ku-xigeenka waa su-aalaha markaas iminka isweydiinta mudan oo dhinacyada faraha badan ay markaas ay kaga soo horjeesteen laakiin dhinaca dadka siyaasiyiinta ee kasoo jeeda ee dhanka bartamaha dalka waxay markaas ayagana leeyihiin ay markaas aada u dhalinayaan sida gabadha lagu loo magacaabo gabadha lagu magacaabo alice wahome waa xildhibaanka markaasi kanara uhuru kenyatta your excellency star waxay leedahay xanaaqan iyo caradan faraha badan waa mid adiga ku dilayso william ruto supporters in twenty two two two two two o two labada kun labada labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii waxay markaasi kaasoo qaadeen meel aan markaasi aan meel fog ee kaasoo kadibna waxay markaasi ku gaarsa heerka maanta aad taagan tahay marka waxay leedahay frimbiga markaasi aada yeerinayso bal hoos u dhig tartiib ay markaasi ku leedahay wahome irinku kangata muranga senator wal I never knew Ruto was such a good man uma maleyna inuu markaasi saa u wanaagsan yahay Uhuru wanted to give up when thing up people waxa dabcan uu wuxuu leeyahay markii ay dhinaca kale dhegeystayaal waa dhinaca tinga waxaa lala jeedaa waa madax xisbiga william raila odinga asxaabtiisa ay markaas waxyaalo fara badan ay hurinayaan ilaa iyo sida labada kun iyo todoba iyo tobankii guusha markaasi madaxweynaha ay raacday ruto ayaa markaasi ku booriyed in markaasi in markaasi awood isku yeelaan uhuru now oo hadda ah ayaa markaasi si qaab markaasi kale uga soo horjeestay sida uu markaasi sheegaya dabcan wargeyska boggiisa lixaad ee saaka qoray imaani kishunga weliba dabcan siyaasiyiin aad u tira badan ayaa markaasi aragtida markaasi kala duwan qoranaya saaka arrimo fara badan saaka wargeyska qoraya oo markaasi siyaasadda laakiin waqtiga awgiis ma sii wadi karo dhegeystayaal oo wargeyska halkan wuxuu leeyahay uhuru iraila ayaa markaasi laga yaabaa in ay markaasi daafuraan xisbi cusub oo markaasi azimiyo lawmoja waxaana sidoo kale dhammaan kasoo qaybgeli doonaan dhegeystayaal dadka markaas mas-uuliyiinta sida xeebta bartamaha dalka waqooyi bare kenya nairobi iyo sidoo kale eastern region ayaa markaasi kasoo qaybgeli doonaan dhammaan dhegeystayaal waana kulanka markaasi ay qabsanayaan sidoo kalena xisbi weyn ay markaas doonayaan inay kaga soo saaraan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga raila iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha uma eko mid markaasi siyaasadda mid ka bixi rabo wuxuu rabaa inuu markaasi ku xididaysto dhegeystayaal ilaa markaasi wakhtigiisa ay laga gaarayo bal iminkan inta yar wakhtiga yara soo hartay dhegeystayaal iyo dhegeystayaasha aan u kala gooyo muscab iyo weliba dhegeystayaasha
subax wanaagsan dhegeystayaal wargeyska daily nation ayaa aniguna soo qabanaya waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaan dul marayaa imika wakhtiga ayaa inhaya dabcan wargeyska warbixinta u weyne maanta wargeyska daily nation oo aad iska fahmi kartaa dhegeyste waxa uu ku saabsan yahay waa shirkii shalay ka dhacay isagana stateloge ee waxaana ciwaan uu uga dhigay amaba uu soo qaatay sawirka madaxweyne uhuru kenyatta oo dhoola caddeynaya hoostiisa waxa uu dhigay kan madaxweyne ku-xigeenka oo isna ka muuqato murugo waxaana uu leeyahay ama faruurta qaniibsan waxaanuu leeyahay ku-xigeenkayga uma qalmo inuu hogaanka qabto waa ciwaanka maanta ee wargeyska daily nation madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sidaasii leeyahay madaxweyne ama ku-xigeenkayga oo ruto uula jeedo ma mudno kumana wanaagsano umana qalmo hogaanka ayuu leeyahay dabcan bogga afaraad iyo bogga shanaad ayuu wargeysku ku qorayaa warbixintaasi oo faahsan balse waxaan rajeynayaa in wargeyskaas wargeyska the standard a ku maqasheen warbixintaasi iyo yuusuf haddii aan dul maro waxaa markaasi uu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa shalay ama maalinkii shalayheed waxa uu shacabka mounti kenya u sheegay in ku-xigeenkiisa aysan suurtagal lahayn in marnaba uu hogaamiyo amaba hogaanka wadanka uu qabto sababo kala duwan awgooda waxa uu sheegay in si gaar ah dhalinyarada uu gadanayo islamarkaana uu siinayo lacaga uu ku sheegay in lasoo xaday kuwaasi oo si gaara uu sheegay in laga soo xaday waa biixireenadii aroor iyo kimareer ee ismaamulka elgey oo maraquet sidoo kale wargeyska waxa uu leeyahay waxa uu si toosa iminka u taageerayaa madaxweyne uhuru kenyatta raila odinga sidoo kalena uu ka gadaya shacabka halkaasi ku nool wargeyska waxaa sidoo kale leeyahay halkaasi maalinkii shalayheed waxyaabo badan ayuu madaxweynaha kusoo bandhigay dabcan isagoo ku hadlaya afkiisa hooye ee kikuyada waxaana markaasi wargeysku intaasi ku darayaa in maalinkii shalayheed uu kabaha la dulmaray madaxweyne ku-xigeenka dalka amaba ku-xigeenkiisa iminkana wargeyskaba cibaan uu uga dhiga uuna leeyahay ku-xigeenkayga uma qalmo xafiiska ugu sarreeya ee wadanka yuhafelmount kenya ay leeyihiin iminka taageerayaasha iyo xulafada madaxweyne ku-xigeenkaasna ee kuwa kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ee la safan dhanka garabka madaxweyne ku-xigeenka waxay leeyihiin amaba eedeynay u jeedinayaan madaxweyne uhuru kenyatta waxayna leeyihiin adigu waxa aad ku guuldareysatay inaad meel wanaagsan geyso ee dadka ama shacabka mount kenya ku nool sidoo kale waxay leeyihiin ee waad markaasi ka gaabisay howlihii lagu howlihii lagu igmaday sidoo kale waxay leeyihiin dhaqaalaha dalka hoos u dhacay sidoo kale qiimaha nolosha oo sare u kacday arrintani waxba kama aad qabanin balse waxay leeyihiin ma habbooneen in aad halkaasi sagana stateloge aad imika aad ku taageerto reela odinga bogga sideedaad ee wargeeska waxaa leeyahay xildhibaanada ayaa waxa ay imika u qorsheenayaan lacag dhagaaraysa shan bilyan in lagu keeno agabyada iyo sidoo kale dawooyinka dadka ee xanuunka h i v and aidiska qaba dhegeystayaal waxaa laleeyahay iminka deeqbixiyaashii iyo sidoo kale kuwii iyagu markaasi lacagaha siin jiray deeqaha ugu deeqi jiray lacag xanuunada amaba dadka qaba xanuunka h i v aids iyo sidoo kale dawooyinka la isticmaalo ama isticmaalaan dadkaasi ayaa waxaa la gooyey waxaleeyahay boqolkiiba sagaashan ayaa la jaray lacagahaasi iminka xildhibaanada waxa ay ku qasbanaadeen in lacag gaaraysa shan bilyan ay u qorsheeyaan howlahaasi iyo dawooyinka lagu soo iibinayo midda looga hortago xanuunka amaba loo isticmaalo xanuunka h i v aidiska dhegeystayaal markii hore afar bilyan ee loo qondayay laakiin iminka shan bilyan ayaa laga dhigay ayuu wargeesku leeyahay waan ku soconaynaa waxaan leeyahay maalmaha soo socda waxaa suurtagal ah in kaarka hudhuma namba aad u isticmaasho amaba aad lacag meel kale u diri karin adigoo aan haysanin kaarka huduma number haddii ay arrintan dhaqan gasho iminka waxa uu sawirka uu soo qaatay sawirka barasabka bangiga dhexe central bank patrick njoroge waxaana leeyahay maalmaha soo socda waxaa suurtagal ah inaad ku qasbanaato in huduma number ama kaarkaasi aad sidato si aad u dirto lacagaha meel kale u dirto deegaan kale gobol kale ismaamul kale amaba sidoo kale bangiyada ee aada suurtagal tahay inaad u isticmaasho iyo wargeesku leeyahay dhegeystayaal maalmaha soo socda iyadoo sidoo kale isla huduma number waxa uu leeyahay waaxda dhankaasi iyo immigrationka ama socdaalka ayaa iyaduna iska fogeysay iskana diiday inay isticmaasho ama howlaheeda u isticmaasho huduma number ayuu wargeesku sidoo kale qorayaa dhegeystayaal dabcan soddon iyo sideed milyan oo kenyaana ayaa iyagu isku diiwaangeliyey in ay markaasi qaateen kaarkaasi reela iminka waxa uu ku eedeynayaa ruuto isna in waa arinta maw ku saabsan ama dhulka maw ay markaasi uu ka dambeeyey madaxweyne ku-xigeenka waxaana eedaasi u jeedinayaa wuxuu leeyahay maba dadka kusoo jeeda rift valley wuxuu leeyahay wiilkiina ee isku deegaanka aad tihiin ayaa ka dambeeyey dhibaatada halkaasi ka jirta ayuu ku eedeynayaa wargeeska bogga laba iyo tobanaad ayuu ku qorayaa iyo sidoo kale bogga saddex-iyo tobanaad bogga saddex-iyo tobanaad sidoo kale waxa uu leeyahay xisbiga jubilee waxa uu noqon doonaa xisbiga ugu badan ee dadka iyagu ka tartamaya xeelalka kala duwan ee gobolka mount kenya ay ku tartami doonaan ayuu leeyahay wargeyska bogga afar-iyo tobanaad maalmaha soo socda iminka waxaa la leeyahay waxaa sar u kacayaa qiimaha bariiska waxaa leeyahay dabcan laba iyo toban shilin ayaa ku darsami doonta sidoo waa halkii kiile ee bariiska ah maadaama waxyaabaha lagu daro haddii helad bacriminta iyo sidoo kale agabyada dhankaasi iyo beeraha ay sidoo kale qiimahoodu sare u kaceen bariiska halka kiilo waxaa macquula in laba iyo tobanoo shilinka dalka uu ku kordhismayu wargeysku leeyahay taasi oo boqolkiiba afartan dhegeystayaal maalmaha soo socda iyadoo ay ka cabanayaan kuwa iyo bariiska soo saara amaba waa farmaska amaba dadka iyagu beeralayda kasoo jeeda moya irrigation scheme ismaamulka kirinyaga ay leeyihiin arrintaasi waa dhaqangal wayna suurtageli doontaa maalmaha soo socda bogga ugu dambe ee wargeyska macalimiinta kuwa iyagu ururka ku bahowey ee dugsiga dhexe ama waxa loo yaqaano kupet waxa ay imika ku goodinayaan amaba ay qabteenba toddoba maalmood haddii mushaar kordhin loo sameyn waayo ay si toosa u bilaabi doonaan shaqa joojin waa macalimiinta dugsiga hoose dhexe amaba ururka ay ku midooyn loo yaqaano kupet dhegeystayaal dabcan waxay leeyihiin macalinka ugu hooseeya ee lacagta la siinaya inay noqoto konton iyo sagaal kun afar boqol shan iyo labaatan oo shilinka dalka ah taasoo iminka ka dhigan boqolkiiba konton mushaar kordhina in loo sameeyo waxay leeyihiin macalinka ugu hooseeya ee mushaarka ugu hoose la siinayo dugsiga hoose dhexe ama primariga kuwa dhiga konton iyo sagaal kun ha noqdo ama dabcan lixdan kun boo shilinka dalka ah haddii kale waxay leeyihiin shaqo joojin ayaan ku sameynayaa iminka waxa ay leeyihiin kow iyo labaatan maalmood ayaan kal hor u qabanay guddiga adeega macallimiinta t s c laakiin arrinteena codsigeenna kama uusan jawaabin waana uu arki doonaa maalmaha soo socda shaqa joojinta aan ku dhaqaaqno ayay leeyihiin dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal iminka saaxiibadan siiyo fursadda wicitaanada si ay nala wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida dhoga waa bariistay dhegeystaha ugu hore ee qadka ku jira haddii aan siiyo fursadda halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaalqaali aad baan kuu salaamaya aroor wanaagsan adigo aakayog subax lamid ah walaal binta cabdi waan kusoo dhaweynaa dhagax laynooga waran in badan anaa idinku dhigana waana mahadsantihiin dhagaxda jaabkar aan ku jiro saasoon haddii idinka siiya cawdariga caafimaadka aad leewa oo qeydhaka ganacsiga maasha allah wax qaylo buuq aan maqli majoog alle subxaana watacaala si ugu talgala habaheentana roob inooga lahmsiga walaalqaali adii dhegeystayaasha nabad bay joogteen waxaa idin lay aroor idin raacnaad subax lamid ah aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale si yuusuf iyo qadka ku jira halo star f m halo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkay waa moogaay dhibaat soo dhow walaal moogaay
wandho walaal alxamdulilah aad baa loo fiican wax dhib malaha haye dhadhaab sidee lagu waabiristay jawiga
alxamdulilah berihan xoogaa qoraxda yar kulma ogi mhm sidoo kale alxamdulilah waan salaamaya dhammaantiin sidoo kale si la mid ah dhegeystaha kale aan siiyo fursadda ee qadka ku jira waxaa moodaa sidoo kale in leenka kale cilad naga haysato halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
saadon ku salaamo waa kaa qaaday saaxib
waa dalmar daahiro ka soo wacayo mureebile haye ee dalmar inaga waran goobtaasi
alxamdulilah waa la iska wanaagsan yahay wax dhib ma jiro waa aad iyo aad si aan la yeeli karin abu bariga nabad oo lagu bariga oo lasoo kaca haye
walaalahin alxamdulilah aad baa loo wanaagsan sidoo kale dhegeystahaasi uu mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka ku jira haddii fursadda aan siino halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaalkay waa ku salaamay subax wanaagsan farxiyo countiga wajeer subax lamid ah farxiya soo dhawow alxamdulilah si fiican oo kaa faraysani haye
haleynta u badan ilaahay roob hanoo keeno oraxdan ilaahay hanoo qaboojiyaan dhe aamiin mar laba waa mahadsan tahay dhegeystaha kale halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma soo dhow
anshar alxamdulilah isku fiican haye magacaaga
maxamed waa kaasoo wacay masalaani masalaani ka waran
alxamdulilah aad baa loo wanaagsaystay mhm agaa yar waxaan laga helaa alxamdulilah shalay mhm hadda hadalhaynta waxaa u badan isbitaal isbitaal ma jiro meesha waa garta
hadda daawo daryeela lagu haystana malaha xanuunka bukaan jirka wax daawo u haysta malaha mhm isbitaalka wax ka dhib badan malaha isbitaalka masalaani hadda waxba ma yaalo daawo ma yeesho haddee dhammaan hadda waxay dhaleen bukaan jiifka ilaa kuwii shalay la geeya dhammaan iska kor yaala wax daawo daryeela haystaana malaha waa garta aad baa mahadsan tahay saaxib dhegeystaha ugu dambaan siinayaa fursadda ee qadka ku jira halo star f m
halo soo dhow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
haye waa fiicannahay magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
maasha weelmarin baa layidhaha laga soo waxaya waa la iska fiican yahay la dawo ugu fiican yahay aadaa loo fiican yahay nabad iyo barwaaqa lagu badiyo waa garta
kaasoo caafimaadka waa nabad aad baa umahadsan tahay
haye dhegeystihi ugu dambe ayuu ahaa dabcan xubinta wargeysada soo dhegeysteen sidoo kale eh, saaxiibadan fursad u siinayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan oo wacan dhammaantiina gobol baa joogtaan halkan waa sta fm codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba hadahan oo kale ayaad ka dhegeystaan warbaahin kasta waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka ee waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka ee arrimaha qoyska waxaa idiin soo jeedin doonaa muscab ismaaciil weliba yuusuf bakad dhammaantiina soo dhawaad ayaan leenahay dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaa si toosa nagala socotaan sidoo kale boggeena ee internetka goob walba aada joogtaan ayaa si toosa inooga dhageysan kartaan dhegeystayaal barnaamijka arrimaha qoyska alaaba waxaan uga hadalnaa arrimaha markaasi la xidhiira arrimaha la xidhiira qoyska haddii ahaan lahayd lamaanayaasha wada nool waa xaajiga xaaska arrimaha markaasi ka dhex taagan haddii ahaan lahayd guud ahaan noloshooda caqabadaha ku yimaada xalka sidoo kale barbaarinta ubadka iyo si guud parenting wax loo yaqaano ayaanu oga hadalnaa barnaamijka dhegeystayaal sida aad la socoteen amaba dhegeystayaasha iyaguna la socday isbuucii aanu soo dhaafnay ama khamiistii hore dabcan waxaa inoo socday mowduuc ama qodob aan kasoo hadlaynay oo aana doonayna in sidoo kale maanta halkii kasii wadno ama halkii kasii ambaqaadno waxaanu ka hadlaynay ama ahaayeenba dabeecadaha markaasi ragga qaar iyagu ay qabaan ama sameeyaan ay xaasasku jeclaysan ama ku qancin raggana iyaguna ay dhacdo marmarka qaar ama suurtagal tahay inaysan aqoonsanayn amaba fahamsanayn arrimahaasi iska fahamsaneen qodobo dhowr ah ayaanu kasoo hadalnay dhegeystayaal qodobo kalena miiska inoo saaran yihiin maanta sidoo kale marti aan ugu soo biiri doonta qeybaha dhexe ee barnaamijka hadduu eeba yiraahdo sidaan ogsoonahay dabeecad ahaan ninka iyo weliba gabadha mid kasta waxa uu jecel yahay in ruuxa nolosha uu la yeelanayo ambaba uu la wadaagayo ama uu la yeesho dhammaan tilmaamaha qof bani aadam oo markaasi lagu ammaani karo iyo wax kasta oo wanaagsan oo xidhiirkoodu guur waarin kara inkasta oo ay hubaal tahay in markaasi sawirka uu qofku niyadda ku hayo guurka hortii ee uu jecel yahay in qofka uu la noolaanayo ama mataankiisaba ay suurtagal lahayn ama badana ay u ekaadaan ama inta badan uu dhow yahay mid aan suurtagal ahayn aakhirkiina markaas uu ku khasbanaanayo inuu aqbalo waxyaabaha ciladaha ee nolosha qofkani uu la wadaagayo maadaama aan ogsoonahay in boqolkiiba boqol arrintii uu guurka ka hor amaba bannaanka markii la joogay uu ka filanayay amaba uu ka arkayay astaamihii qaar hadhow isbedelayaan amaba sidii la rabay ay noqonayn laakiin haddana waxaa weli jira sifooyin dhowra oo ay dumarku badankoodu ka saman yihiin oo markaasi nacaybka ay u qabaan ayaa la yidhaahdaa kana ducaystaan inaan markaasi yeelanin ninkay noloshu la wadaagayaan dabcan taasi oo iyaduna dhanka kale markii laga eego suurtagal tahayba in ninkii arrintani uu fahansaneen ama waxyaabahaasi ay dhacdo in uu fahansaneen dhegeystayaal qodobadii aan kasoo hadalnay maanta la isdhihi karo amaba la leeyahay khubaraduna ay soo saareen la ogaaday lana digayo ama lagana digayo in ay iska ilaaliyaan ragga dumarkan la dhihi karo maanta waa ay waa ay kaxanayaan saa u taqaanaanba amaba ay nacbsanayaan waxaa ka mid ah qodobada maanta aan ka hadli doono shakiga oo kale ayaa ka mid ah dabcan shakiga ayaa ka mid ah oo raggu iyagu aanu ogsoonahay in shakigu uu aad iyo aad kuwa qaar uu ugu badan yahay dabcan shakigu iyo masiirku waxaa laleeyahay waa ay isku dhow yihiin laakiin haddana waa ay kala yihiin dhegeystayaal shakiga iyo markaasi hagaag shakiga iyo masiirku waxaa moodaa in markaasi ay iska isku dhow yihiin waxaa moodaa hinaasuhu waa shucuur aadanimo oo ay suurtagal tahay in loo helo marmarsiiyo iyo cudur markaasi si gaarah markaasi loogu dulqaado karo ama laga dulqaadi karo waxyaabaha dadka qaar u yaqaanaan inuu yahay lexjeclo ruuxa ka gasho ruuxan kale oo jaceyl uu markaasi muujinayo laakiin waxa ay dad badani ku qadaan shakiga oo ah in ruuxani uu tuhumo in ruuxani markaasi ay qoyska wada leeyihiin xidhiiro kale oo markaasi la dhihi karo ama xaaraan oo ku lug leeyahay qofka kale dabcan waxaa dhacdo in labadii qof siyaabo kala duwan ayuu shakiga ku imaan karaa dabcan labada qof oo wada jooga iyo sidoo kale labadii qof oo kala dheerba dabcan inta badanna waxaa u badan kala shakiga dadka iyagu aan isku dhoweyn waxaa iska soo badanaya maalmahan dambe waxaa loo yaqaano long distance ama relationship amaba dadka iyagu isqaba laakiin haddana kala fog qaar jooga kenya qaar jooga soomaaliya qaar etoobiya jooga si guud qaar africa jooga iyo qaar dibadda markaasi qaaradda africa dibaddeeda jiro oo iyagu markaasi wada nool ama xiriir leh ama markaasi isqababa si guud haddaan dhahno marka waxaa laleeyahay shakiga waa qeybo ka mid ah waxyaabaha iyaguna ninka oo shakigiisa bata oo maanta dhan leeyahay wax unbuu ka shekinaya inta badan marka la eego soomaalida waxaa moodaa soomaalida iyo qowmiyadaha kale markaa isbarbar rigta dabcan dee qofkii haddiiba mar uu haas guursado amaba ninkii ha ahaado ama haweeneydii la qabay ha ahaato dabcan waxaa moodaa in diinta islaamka oo kale iyadoo lagu dhaqmayo shakigii uu iska yaraado oo qofkii uu si caadi a iskaga socdo noloshiisa si caadi ah markaas iskaga ahaato marka loo barbardhigo dadka kale iyagu diimaha kala haysto oo inta badan shakiga uu ku badan yahay oo iyagu ka dhaadhacsanba qofkan xitaa aa wada joogtaan ama aad wada nooshiin ama isqabtaan adigu keliya kuuma go-no ayaa ka dhaadhacsan laakiin inta badan waxaa muddaa maadaama diintii dadkii ay raacayaan ama ku dhaqmayaan in arrimahaasi oo kale badi dadka intooda badan ay ka fiyow yihiin oo qofkii caadiyan si caadi laskaga nool yahay oo aan laga shekinaynin in meel kale uu lugta kula jiro ama ninkii hadduu yahay amaba xaaskii hadday tahay laakiin iyadoo sidaas ay tahay haddana waxaa leeyahay waxaa dhacaysa in arrintani oo ninkii oo shakiga badiya maanta dhan shakinaya shakinaya ay suurtagelayso ama suurtagal ka dhigayso in xaaskii iyaduna intii ay dulqaadinaysay kadib iyadana naceebkii meesha uu yimaado ninka shakiga badani nolosha gabadha cadaab ayuu markaasi uu u bedelaa ayaa la leeyahay waxa uu markaasi kula xisaabtamaa waxa uu arkayo iyo wax aanu arkayninba ilaan adigu markaa shakinayso kuma kala cada waxaani inaad run yihiin in ay been yihiin adigu waxyaalahaasi ayaa lagu tusayaa waxyaalahaasi waxanbaa iska dhaadhicinaysaa wax ayuu qofkani kula jooga amaba kuugu dhow ama isla nooshiin isqabtiin uu samaynayaa ayaa kaa dhadhacsan taasina waxaa leeyahay nolosha gabadha cadaab ayaa dhacda ama ay u badan tahay inay u badasho amaba in noloshii ay nacdo maadaama qofkan waxaa leeyahay waxyaabaha miiska u saaranba isagu kuma jiro waxaan ma runba ma beenba waxaan wax aad ishaada ku aragtayba mise wax aadan arag oo mala ah weeyaan waxa uu markaasi garanaya iyo wax aanu garanayninba xitaa isagu uma kala cada haddii ay gabadhu bilowga hore waxaa leeyahay qoyska ninkeeda ugu adkaysato waa shakiga waa uu jaceylka markaasi oo weli xoogan iyo dulqaad dumarka lagu yaqaano bilowga hore ee dhismaha qoyska iyo iyada oo aan jecel markaasi inay badbaadiso guurka nolosha iyo qoysnimada iyo mustaqbalka ubadkeedaba laakiin inta badan dulqaadkaasi ma sii socdo ayay leeyihiin inta badan dulqaadkaasi ma sii socdo oo qoysku marka uu bilaabanayo labadii qof ay isguursadaan oo labadii qof ay wada nool yihiin waxaa leeyahay gabadhii haddii ninka de shaki uu ku badiyo maanta dhan oo wax walba lagala xisaabtamayo wax jiro iyo wax aan jirin wax muuqdo iyo wax aan muuqaninbo waa dulqaadanaysaa ayuu leeyahay sida khubrada ay leeyihiin waa dulqaadanaysaa gabadhii maadaama guurku cusub yahay way joogaysaa way soconaysaa iyadoo is leedahay bal isbeddel samee ama isbeddel ayaa arki doontaa amaba waxay way hagaagi doonaa ninkanna waa uu ka bixi doonaa laakiin arrintii haddii sii socoto ee leeyahay sii socoto oo ninkii maalinba maalinta ka dambeysa wixiisuu sii ziyaadayo dulqaad kama sii socdo ayay leeyihiin khubradu aakhirkiina waxa ay gaadhaa in nafaheeda uga baqdo ninka oo ay qaadato go-aan kala fogaanshiyo ah ama go-aan markaasi u keenaya in qoyskii uu burburo ama labadii qof halkaasi ay ku kala dhintaan ilan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha wax leeyahay rag iyaguna aan darsameen dabcan sidoo kale maadaama waxyaabahan dhammaantood aan ka hadlayna yihiin waxyaaba qofka ku abuuran waxyaaba qofka ka abuuran ayay ugu badan yihiin dabcan qofkiina waxyaabaha marba hadday ku abuursan yihin waxa leeyahay ma dareemayo ila natural markii luu yahay qofkii wax dabiiciga oo isagu ma isfahansanaa isagu boqolkiiba boqol oo isla wanaagsan yahay ninkan isagu ma cadda waxyaabahani gabadha ay markaasi dhibsanayso isaguna uu samaynayo shakigan faraha badan ya meeshaas meeshaas iyo meeshaas sidan iyo sidan hawshaas iyo hawshaas aymaanta dhan isagu markuu guriga imaado xisaabtan ayuu gelaya ayuu leeyahay ninkii xisaabtan inuu gabadha la xisaabtamo waxyaaba maala yacni ah oo markaasi qof la qabo oo mas-uul ah aan lagala xisaabtamin oo xitaa inta badan dadku waxay kuleeyihiin culummadu xitaa waxay leeyihiin qofka labada qof ee wada jooga inta badan kala shakiga isku mashquulka waxyaabahaasi waxyaabaha inta badan dadka aan raaxada u diido dhadhanka nolosha ka qaadaya ka mid tahay in si aada laiskugu mashquulo si aada laisaga shakiyo ilan waxyaabahaasi meesha way ku jiraan marmarka qaar way imaanayaan inta nolosha lagu jiro laakiin haddana sida joogtaynta ah ee qofkani maanta aan ka hadlayno ayaa la diidan yahay ninka waa inuu markaa marka hore waxaa leeyahay naftiisa ku kalsoonaada oo uu xaqiijiyo inuu awood u leeyahay in markaasi uu xaaskiisa ku fillaan karo marka horeba waa in adigu aad ku kalsoon tahay waxyaabaha shakiga keenayana waxaa ka mid ah kalsooni la-aanta ayaa leeyahay kalsooni buuxda haddii aad isku qabto oo adigu aad ku kalsoon tahay dee shakiga wuu yaraanayaa amaba maba jirayo maadaama aan ogsoonahay inta badan soomaalidu ay raacaan marka ugu horena diinta marka labaadna dhaqankii oo waxyaabo qaar aan jirin in ay u cuntumaan amaba ninka ha ahaado ama gabadha la qabo ha ahaato kuwaasi oo shakiga inta badan uu ku qotamo ama ninka uu ku shakinayo dabcan si guud dhegeystayaal qodobkan aan maanta eegayno qodobo kalena miiska inoo saarayin dabcan inta martida inooga soo biirayso aan markaasi kaga hadli doono waa shakiga iyo hinaasaha markaasi la leeyahay in ninka oo shakigiisa bataa waxa uu horseedaa in gabadhii ay kahato in gabadhii ay soo naacdo in gabadhii ay markaasi ku dhaaqdo tallaabooyin isagu iyo weliba guurka iyo qoyskii noloshiiba si guud wax ugu dhimayo isaguna aan arrintaasi iska fahansaneen oo waxyaabo kale in uu boqolkiiba boqol isla saxan yahay oo keliya isuu haysto ama isku malaynayo ayaa ka mid ah waxyaabaha markaasi miiska inoo saaran maanta aanu la isdhihi karo waa sababaha waxyaabaha ka qayb qaadanaya in maanta haweenaydu ama xaaska la qabaa ay iyadu noqoto mid soo nacda amaba ku nacda dabeecadaha qaar ee ninka ay wada joogaan dhegeystayaal
waatahay dhegeystayaal aad umaadsan yahay musacab ismaaciil arrimaha qoyska ayaa saa ka dhegeystayaal ugu jirnaa waxyaala fara badan oo weliba wuxuu daba socda barnaamijkii ee kasii horeeyey ee dhegeystayaal ee khamiistii hore baxay waxaana saaka matalada ku saarana waxyaalihii qodobadii ugu dambeeyey sida muscab usheena dabcan martida ayaa markaasi faahfaahin fara badan naga siisii doontaa dhegeystayaal shakiga dhibaatada burburka markaasu qoys uu ku keeno weliba barakaca xoogan iyadoo laakiin horaanba loo sheegay waxaa ka fiican intaad ninka uu shakin lahaa inay gabadha shakiso haddii gabadha shakiso dabcan shakeeda guri keli ay ku ekaan laakiin haddii ninka uu shakiyo waxaa laga yaabaa burbur fara badan iyo gabadha in xitaa dhibaato culus ay kala kulanto haddaba shakiga muxuu yahay adiga mafahasantaha shakiga qoyska dhibaatada iyo waxyaalaha markaas uu horseedo shakiga mawliga ma maqashay shaki shaki muxuu yahay weli ma maqashay haddaba maqashay shaki muxuu yahay weli ma maqashay ninkii ayaa gabadhiisa ka shakiyey muxuu kaga shakiyey haddaba maxay tahay sababtu ay gabadha looga shakinayo su-aalahaasi ayaa mudan qof walba inuu isweydiiyo iyo weliba waxyaalaha markaasi ku haysdugan iyo weliba waxa uu dareemay ninka haddaba dabcan shaki waxyaala fara badan ay ku kala imaan karaa dadka weliba markii loo fiiriyay qoysaska dhinacyada markaas reerarka uu ku dhisan yahay iyo sida markaas reerka marka hore isku soo galay dhegeystayaal haddii gabadha marka hore ay caadi isku hayeen labada qof waa gabadha ninka ay reerka caadi si caadiyan u wada dhaqanayeen laakiin uu ku arko waxyaala madmadow ah waxyaala mugdmugdi ah dabcan waa laba qof oo hal meel ku wada sugan wada jooga way isdareemi karaan wayna isfahmi karaan waa laba qof oo markaas waxba aan kala qarsan karin laakiin mararka qaar waxaa ka fiican in xitaa gabadh adiga ay kaa shakaysa ilan markaas waxaa laga yaabaa inaad xallin karto oo dhis dejin karto gabadhaasi sidoo kalena nolosha caadi aad oga dhigi karto laakiin haddii ninka mar uu kaa shakiyo waxaa hubaal ah in markaasuu shaki uu ka tegi karin ilaa markaas uu gabadha uu ka qusto uuna dhow gabadhan oo in markaas aan ka tegaa dabcan markuu kaa sugo mise markaa kala tagtaa mise markuu ku furo haddana qofkii markaas shallaynayo wuxuu noqonayaa isaga haddaad ogeen haddaad la socoto marka waxaa laba qof markaa laga doonayaa haddii ay arrin markaas jirto xasaasi ah in labada qof markaas si baraaro ah markaas ula fariiso isagoo markaas buuqi qayli iyo weliba burbur uu qoyska dhibaato uusan ugu keenin kadibna uu dhegeysto ama waxyaalaha markaas uu kaga shakiyay in usoo bandhigo laakiin haddii uusan usoo dhigin gabadhi laakiin uu ka aamusayo sidoo kale uu canaananayo waxbana uusan u sheegaynin la garanin hanaase dabcan hinaase iyo shaki waa kala yihiin dabcan markii la fiiriyo laakiin shaki maxaa soo gelinaya gurigaada sweydi maxaa ninkaada uu ku shakinaya maxaa keenaya shaki ninkaada heer intaas dhan uu kaaga aamuso heer intaa dhan indhaha kaaga fiiriyo waa dabcan waxaala markaas mas-uuliyadda gabadha markaas laga doonayo in ay marka hore qaaday horta muscab hadda ka horaa isweydiiya waxaa gabar baa la weydiye waxaa la dhahay walaal maxaa lagu soo guursaday maxaa lagu soo guursaday gabar baa la weydiiyaa sababtu maxay tahay kaas waxaa la gabadhay he gabadh he see tahay fiican maxaa lagu soo guursaday waxay dhalay gabadha he inaan reer dhaqo okay reer dhaqitaankiis muxuu yahay inaan reerkii mas-uuliyaddii lii dhiibtay inaan ka soo baxo mas-uuliyaddii lagu dhiibtay maxay tahay waa dib hawshii guriga oo lagu imaday inaan ka soo baxo maxay tahay guriga howsha loo igmaday oo aad ka soo baxayso oo adiga lagugu dhaaftay waa mid waxay dhahay gurigay hooyaday iga soo saartay igana keentay waxa cuna ma weynin meelaan seexda ma waynin dad iga walwalaayo iga dabcan kurboonaya marka maxaa ka qabanaysa marka meeshan gurigan cilada ah oo ninkaada markuu shaqada dabcan adig keliya kusoo harayso waa midda waxay dhahday aan la xisaabtamaya nafsadeyda iyo isriirtaada arkayso iyo jikadaas inaan udhexeeyo asagana baahidii aan isku soo guursanay inay halkan ay ka soo baxdo baahidii isku soo guursa inay halkan ka soo baxdo sax marka waxay dhaha baahida ugu weyn aad markaa isu guursatay maxay tahay baahi adiga kaa imaatay miya mase asaga ka imaatay waa mid waxay tahay markaa banaanka aan joogna aan ku wada heshiinay oo ila imaaday dhahday walaalay baahidan baa i wadaa adi may ku wadaa walaal way way wadaan ma isku darsanaa aan isku wada darsanno taasa halkan i dhigtay dhahday sax sax
waa lasii weydiiyey gabadhii dabcan haddee qofaa weydinaya waxaana weydinayay nin adi inuu ogaado gabadha bal in ay dhaqi karto wax sax
laakiin markuu aada u fiiriyey wuxuu arkay in macquulgal ay tahay gabadha marka waxyaalaha wuxuu- wuxuu dhe waxyaalaha ninkaada uu necab yahay ma taqaanaa ma garanaysaa haa maxaa waay layacay dhahday
Mhm.
marka nin walboo layaca ma jeclo marka layaca haddii gabadha maanta ninkeeda ee layacdo tusaale layaca waa asaga nafsadiisa jirkiisa ee layacdo oo dabcan xitaa saliiddi madaxa u marsanaya xitaa ay ka layacdo ay kala xasiyo markuu saliidda ii keena laga yaaba tii xitaa cuntada lagu karsanayo in ol- inay ola soo orod Horta saliidda jikada gale saliidda iska marsan cuntada ka orod shaqada aad inay iska dhahdo waa layac laga yaaba markuu banaanka usoo siigida inay d- saliidda madaxa kaga dhegto waa koowe inay xitaa gooshiisa ay ku layacdo waa sax waa in cun- waa inay cuntada ay ku layacdo waa sax waa inay markaas mas-uuliyadda ay gabadha ay qaadan waa sax guriga waa in gabadha markaa ayadana yacni mid doqoto mid socod badan waqtigii la rabay gabadha waxba aan ninkeeda u karan shaqadii iyadoo ho- xitaa howla hayin laga yaabaa in mararka qaar ay isla imaadaan ninkeeda isagana goos- goonigiisa oga imaado ayadana goonigeeda oga imaato guriga isla imaado marka layac badan baa soo gelaya iyo sidoo kale gabar markaas areeba ah marka waxyaalo fara badan meesha soo gelaya gabadha markii la fiiriyo muscabow laakiin waa la weydiiyey maxay tahay layac waxyaalo fara markay soo sheegtay bee layacii ku dhacday idinkaada muxuu dhahay waxyaalaha maanta ugu weyn maxay tahay marka waxay dhahda waa layac laakiin maanta qof walba muscab la weydiiyo oo gabar walba maanta haddii la weydiiyo haddayna soo wacdo iyo haddayna dhegeysanayaan la weydiiyo maxay tahay waxyaalaha waxa ugu weyn ninkaada waa waxa ugu weyn ninkaada uu dhibsanayo uuna ka xumaanayo maxay tahay haddii la weydiiyo Mhm.
waxaa laga yabaa laba iyo saddex inay kaliya sheegi karaan sax mar waxaa laga yabaa inay dhahaan masiir Mhm.
laga yabaa inay tahay mid araabe areeba mise gabadh araajo ah haye waxaa la kale in la soo boodaan sax laakiin hal shay oo keliya iyo gabadha gabdhaha u baraarugsaneen oo halka sheegana keliya hadday sheegaan waxaasoo dhanna ka turjumayso una shee howsha dhan isku wada qabanayso marka shakiga ayaa imaada shakiga muxuu yahay waa qof waliba inuu is oga- inuu ogaado waayo ninkaada uu kaa shakiyey muxuu kaaga shakiyey walaalay muxuu ku shakiyey maxaa keenay inuu shakiyo maxaa herkan gaarsi inuu shakiyo shakiga suuya qaabkuu gaarsiisan yahay haddii herkan gaarsana shakiga waxaa hubaal ah muscab Mhm.
sidaa horaanba adiga aa sheegtana in halkaasi burburi dhibaato uu ka dhalan karo sidoo kale lagu kala carari lagu kala bixi karo si wanaagsan yuusufow shakigan haddee sidaan sheegnay labay u kala baxayaa waxaan sheegnay mid naturally qofka waa uu u dhalanayaa yuusuf waa iska shakinaya asag gabadhii ama ha wanaagsanaato ama ha xumaato ama guriga ha u joogto ama tu een, banaanka u baxaysa maanta dhan ha noqoto waa qof iska shakinaya dee kuna waa ku gabadha dhankeeda uu ka imaaday yuusufow laakiin inta badan shakiga waxaa leeyahay waa mid natural yuusuf oo jirka ku jiro qofka uu iska shakinaya adigana xitaa gabadha markii laga soo tago waxyaabo badan si qof markuu dhallinyarada soo ahaa iyo markii intii uu soo korayay intii kulli noloshiisa waxyaabaha si uu soo qabay ayaa inta badan ugu daran laakiin waxaa leeyahay si la mid ah sidaas oo kale yuusuf taasi inta Mm.
badan dumarka ma jeclo ma jeclo ninkana iskama oga ma dareensano inta arrintaasi wasi ku guda jiro intuu shakinayo inta gabadhan uu leeyahay intay ka dhacde uu la xisaabtamayo buug iyo qal uu soo qaadanayo hadhow markii maqribka ama galabtii u imaado Mm.
ma- mase iskama oga yuusuf Mhm.
waa iska wax iska natural iskaga beeran laakiin waxaan leeyahay gabdhaha inta badanna way ku nacayaan nimanka een, mana rabaan mana jeclo maalmaha ugu horena u dulqaadanayaan bilaha ugu hore u dulqaadanayaan laakiin markii dambe tallaabooyin waxaa la qaadayaa yuusufow laisleeyahay way burburinayaan qoyska waxaana saaka diiradda ku saaranaa arrimaha wadanka oo dabcan waa arrimaha markaasi qoyska iyo waxyaalaha qaar ay ka dhex taagan ayaan saaka diiradda ku saaranaa kaga hadlaynaa dhegeystayaal waxaana dhegeystayaal saaka sida maqlayseenba kaga hadlaynay arrimaha dhibaatada iyo shakiga faraha badan uu keeno haddaba waxaa sidoo kale kaga hadlaynaa ama eegeynaa waxyaalaha markaasi qofka madax adeeg uu keeno mase madax adeeg muxuu yahay haddaba iyadoo shakigii aan ka hadalnay dabcan gabadhii haddii lagu helay oo waxyaalo qaar oo markaasi ninka uu soo bandhigay mise gabadhii markaas ninkeeda ay ka shakeysay dabcan haddii markaas wixii laisku fahmaa qaabkii habbooneed iminka laisku raacayay waa sax in laisku raaco ayaa meesha markaasi ku jirta oo qof waliba oo markaasi bannaanka uu soo dhigto uu dhaho niyow waxaan waxaan ayaa markaasi ka arkay waa inaa iga daaysa waan dhibsanaya ama ninkii inuu gabadhiisa ku yiri waxaan waxaan baan markaasi dhibsanaya waa in layska daaya laakiin marka gabadha ma aha in markaa madax adeeg ay la imaato mise ninkii inuu madax adeeg la imaado mise buuqii qayli markaasi ay dharto ma jiro ama ra'yi kama dambays ah oo aan markaasi dabooli karin qof waliba ra'yigiisa ama aragtidiisa fikirkiisa dhammaan wuu soo bandhigi karaa mana jiro qof markaasi aanan aan markaasi caroon karin mise aan buuqi karin dhammaan dadka way wada buuqi karaan way caroon karaan laakiin waxaa kaga sii xun in gabadha markaasi madaxadeeg ay la imaato haddii markaasi gabadha madaxadeeg ay la imaatana taasi waa tan ugu xun oo aan markaasi aan reerka dhaqan karin gabadha ugu dabeecadda xun iyo weliba markii loo firi gabadha ugu madax adeega xun waxaa markaasi kaga xun gabadha madax adeega taasi wax waliba ma qabsan karto ilan wax waliba ayadaa markaasi iskeeda rabtaa inay wax u qabsato haddee rabto way qabsanaysa haddee rabto ma qabsanayso haddee rabto way tallaabsanaysa haddee rabto ma tallaabsanayso haddee rabto way soconaysa haddee rabto ma soconayso qof adiga markaa madax adeeg ah meel aad ku tilmaami karto mise aad ku wadi karta sidaa awgeed markasta waxay markaasi quruxda wada ay ku qurux badan tahay in labada qof ay ku wada noolaadaan si markaasi madax furan waa qof waliba madax furan markii lagu leeyay madax furan waa qof markaasi dheganugul ninka waa in gabadhiisa ama xaaskiisa uu dheganugulaado halka gabadha sidoo kalena ay u dheganuglaataa ninkeeda taas oo keliya fahamka nolosha markaasi ku jiraan laguna dhisi karaa laguna qeexi karaa dhegeystayaal ra'yiga wuu kala dugnaan karaa dhegeystayaal labada qof oo markaas isku qabsan karaa mise ay isku ay kala mari karin laakiin madaxadayga in qofka ay mar waliba meesha ula fadhiyo ayaa markaasi culays ama dhibaato keeni karta qofkuna inta uu markaas ra'yigiisa uu ka go-an yahay ayaa markaasi madaxadaygiisa inay ka fog tahay dhegeystayaal haddii ra'yigaada ay markaas ku salaysan tahay mid qof waliba waa la dareemi karaa markuu fikirkiisa ama ra'yigiisa uu ka hadlayo mise qoyskiisa uu kala hadlayo mise gabadha reerka ay markaas ka wada hadlayaan waxay markaasi dareemaysaa qofkan hadalka uu u jeedinayo mid markaasi kibir ku jira miyaa mise mis madax adeeg ku jiro haddii hawshii laisla afgartay ama sidoo kale ay ku wada dhaqaaqeen maxaa xigaa maxaa dawayaala dhegeystayaal haddaba qoyska dabcan labadooda mal rabo in cadaawad iyo weliba buuq iyo qayli iyo weliba dagaal inuu ka dhex jiro dhegeystayaal haddii shakigii aan hadda kasoo hadalayn laga soo gudbay oo xalkiisa la helay xalkiisa haddana waxaa markaasi dabayaala madax adeeg ileen howlihii markaasi lagu heshiiyey waxaa markaasi ada nasiib darro ah in labada qof markaasi ay ku heshiiyeen intaasi wixii markaasi kasoo dabcan kasoo hadalnay waxaa wax madax adeega iyo sidoo kale dabcan qofka carinimada ah waxaa markaas cudur dadka kale markaas dadka kala fogeeya ama labada qof markaasi kala fogey marka lamaanuhu isqaba ha noqotee waa in markaas ay noqdaan kuwo markaas isku qalbifiyo oo ay marnabo dhexdooda aysan soo dhexgelin madaxadeyga madaxadeyga wuxuu markaas sahlaa burbur dhibaato iyo weliba kala fogeen xoogan ay qoysaska badinkooda ku beeraa haddaba marka lagu leeyahay gabadha waa inaysan madaxadeyg noqonin hadda ka hora dabcan gabar baa markaas muscab lala tilinayo oo reerkeeda aala tilinaya gabadha reerka ka baxaysay mise qoyska ka baxaysay gabadha waa la guursanayay waxaa lalahay intaad dabcan waxaa tahay dhan waa inaad duugtaa dabcan waxaa loola jeedaa marka gabadha gabar ay tahay markay gabadha reer ay yeelanayso bay kala tahay marka hooyadii ayaa la talinaysa gabadhii waa loo yeeray waxaa la dhahay kaala hooyo intaad tahay waa in markaas waxaa tahay dhan aad duugtaa dabcan waxaa loola jeedaa wixii aad banaanka aad dabcan aad kula jirtay mise banaanka aad ku haysay hadda reer ayaa la yeelanaysaa oo marwaa noqonaysaa oo sheekadii hore wixii dhan iminka laga soo gudub waa in markaasi aada noqotaa qof iminkan nolosheeda dhakab siisanayso marka lagu leeyahay wixii hore duug dabcan waxyaalihii hore hadaad gurigii madax adayg waxaan qaba lagu dhihi jiray aadhijid ma qabanay maanta walbaan shaqahayay sidan wax ii nixi ma lahaan waa wax waliba adiga qarso hawshaada qarso oo calooshaada dhammaan ku qarso wax waliba qarso wax waliba adiga iyo afkaada ka bixin wixii aad adiga guriga ku ahayd haddii aad araajo ahayd haddii aad reebo aad ahayd haddii aad markaasi qof markaasi kala yaalla a ahayd waxaasoo dhan waxaa lagu leeyahay gurigii iyo wixii baad kaga sotogtay hadda noolal kale ayaa markaasi bilaabaysa marka waxaa la leeyahay had xitaa haddii aad xanaaq badneyd ama buuq badneyd mise dagaal badneyd waxaasoo waxaa lagu leeyahay dhulka geli dhulka geli markii lagu leeyahay waxaa waaye duug dhegaystayaal mise gabadha waa inay duugtaa mise waa gabadha inay yacni wixii dhan ay ahaydba banaanka lagu sheegi jiray mise ay ahayd mise ayada iska fahansaneyd waa in markaas dhoolashaas dhan ay bedeshaa madax adaygaa ka mid ah haddii gabadha aada u madax adkeyd ee reerka ay garanayeen mise hooyada ay garanaysa mise aabihii u garanay dhammaan la cidda reerka ay wada garanayeen waxaa iyadana ay soo gelaysaa in laga in lagu leeyahay waa in gabadha ay duugtaa madax adayga marka ma ku ficlo dumarka in ay noqdaan kuwa markaasi madax adeeg waxay xitaa laga yaabaa in markaas jiilkeeda ama caruurteeda markaas soo socda mise caruurta ay dhali doonto in ay dhibaato u kerin karto mise ay ka noqdaan laga yaaba gabdhaha ay dhasho inay gabdho markaas aan aqli badnayn inay yara dhasho waa suurtagal taasoo hooyada laga yaabaa in ay dhibaato ama culeys u keento dabcan gabadh haddii marka haddii madax adeeg leedana dabcan badi dadka waxay ku tilmaamaan inay gabar markaasi aan aqli badnayn mise maangaab iska mise dhegweyn iska ah badi ayaa lagu tilmaama gabdhaha noocaas oo kale laakiin ma aha markaan kuleeyahay gabadha doqor waxa ma ah laakiin gabadha markay le madax adeeg ay tahay mise madax adeeg ay qabto waxaa lagu tilmaamaa gabar inay tahay maangaab ah gabar markaasi dheg dhegdheer waxyaalaha qaar ay ku tilmaamaan marka gabdhaha waxaan leeyahay madax adeega waa in markaasi ka fogaadaan waana mid markaasi dhibaato u keenaysa iyaga oo noloshooda markaasi xumaato u keenaysa marka in madax adeega gabadha ay la imaato waa laga qurux badan yahay oo marka ma laga doonaya gabadha madaxdeegeeda inay banaanka soo banigto dhegeystayaal haddaba taasi lagaga digaya dhegeystayaal inay gabadha madaxadeega la imaanin oo sidoo kale nolosheeda ay markaasi fahanto iyo waxa danta markaasi guriga keentay dhegeystayaal haddii adiga madaxadeeg iyo howlahaas aada wadato maxaa marka hore nolosha iyo waxaa imikana aad u gelayso dabcan qofka waxaa loo baahanya meesha madaxadeega uu ku qabay mise uu lahaa inuu ku bilo ama uu ku bedelo gabar markaasi xikmad badan mise nin xikmad badan mise nin caqli badan mise nin karti leh oo markaasi noloshiisa ama reerkiisa ama qoyskiisa qayb wanaagsan markaas ku wada karo mise ku dhisi karo taasi ayaa markaas hubaal ah muhiim ah inay dhammaan ugu wada jirto dhegeystayaal haddaba iyadoo ay taagan tahay hadda ka hore nin la weydiiyey waxay tahay maxay tahay waxyaalaha markaasi qofka jecelkiisa inta shay lagu kasban karo ilaa iyo toban qodob ad markaas kaga hadlay waa toban qodob ayuu markaas kaga hadlay gabadha in jeceelkeeda in jecelkeeda gabadha markaasi uu kasban karo maxay tahay kow kow wuxuu dhahay horta dhegeyso waa gabadha inaad dhegeysataa hadal waa inaad hadashaa haye bixi haye xiriiri haye jawaab haye wadaag haye raaxayso haye ku kalsoonow haye cafi haye ballanqaad s waa ilaa iyo toban shay ayaa markaas maqlaysaan haddii lagu leeyahay dhegeyso waxaad dhegeysanaysaa gabadhii haddaba maxaa ka dhegeysanaysaa bal horta gabadha waxay tabanayso waxay markaasi ayada dhibsanayso bal horta dhegta u raarici bal qof iska dhig dhegaysan karo markaad dhegaysato gabadhii madaxaad u ruuxdo oo indhaha indhaha u saarto aad si fiican u dhegaysato waxay markaasi kaa soo qaadaysaa qof dhegaysanaya la tixgelinayo haye markaad dhegaysato maxaa jira haddana maxaa daba socdaa hadal baa lagu leeyahay marka markaad dhegaysato gabadhii adigana hadal waa inaad hadashaa oo markaasi gabadha raaligelisaa hadal munaasab ah siisaa hadal naxariis ah siisaa hadal kalsooni ah siisaa hadal dareen ah siisaa hadal soo jiidasho ah siisaa hadalladaas oo dhan markaad kusoo kabsato amase aad siiso amase aad ku soo jeediso way ku danqanaysaa hadalkii hore ee markaa soo jeediysay oo aad ku dhegaysanaysay ayaa lagayaa marka meesha inuu ka baxo waa sax maxaa daba socda haddana waxaa lagu leeyahay xidhiiri waa in gabadha aad marka mar weliba aad xidhiirisaa xiriirkaasoo loola jeedo bal inaad wakhtiga aad la joogto la fadhiisato la kaashato la fadhiisato naxariisna aad dareensiiso haddana markay naxariis aad dareensiiso maxaa daba yaallaa bixi bal wixii aad bixin karto wixii karaankaada biilkii markii laga soo tago maxaa kaloo hadiyad siin kartaa maxaa kaloo kalsooni ah qofkii markaas aad ku bilaabin karta ama ku siin kartaa gabadha waa sax haddana u jawaab jawaab su-aal dabcan haddii su-aal markaasi ku weydiiso jawaab markaasi naxariis ku dheehan tahay si gabadha haddii jawaab naxariis ku dheehanta aad siiso waxaa markaasi iyadana halkaas ka soo baxaya in jawaab sax ah ee gabadha deg deg ay helayso oona sidoo kale naxariis ay ka heli karto taasi ayaa markaasi lagu sheegaya waxaa dabaya haddana lagu leeyahay wadaag dabcan la wadaag waxyaalaha qaar hadday arrimaha qoyska ay yihiin arrin markaas asaga ama culays adiga ay ku haysato bal la wadaag waxaa laga yaabaa inaad markaasi hadal qurux badan ama naxariis markaas aad ka hesha laga yaabaa shaqooyinkii waxaana markaas inay culays kugu noqdeen bal la wadaag haddaba waxaa lagu leeyahay la raaxayso waa dabcan waxyaalihi aad isku soo guursateen waa in markaas labada qof ay iskugu dhowaadaan oo markaas maxabadii marxabeyntii howlahaasi iyo weliba maaragtay noloshoodii caadiga aheed caadiga caruurta lagu dhalay inay markaas si naxariis ah ku samaystaan waa sax ilan meesha in laisku horfadhiyo ma laisku ma laisku imaanana marka waxaa hadda lagu leeyahay ku kalsoonoo gabadh ah waa inaad ku kalsoonaataa kalsooni haddaad siiso waxaa hal halkaasi kaa soo baxa kalsooni dhammaystiran in ayadana markaas ay kusinayso haddii aad kalsoonida siiso kalsooni kale ayay markaas ayadana way ku hambeynaysaa oo markaas kalsooni dhammaystiran ay helaysaa cafi waxyaala qalad haddaad ku aragto waa ina markaas aad cafisaa oo aad markaas buuq iqayli oo aad markaas aad daba kicin culeysna fara badan aad gabadha aada u keenin taasi ayaa hubaal ah dhegeystayan waa tahay maxaa xiga haddana ballanqaad u ballanqaad haddii wax kaa custa ballanqaadkii waa inaad u oofisaa ballanqaadka markaad u oofiso maalin un kadis uga dhig haddaad hayso sii haddaad hayinna mar kale ayaan ku siinaya ku dheh waxaa taasi ay markaasi kaa sugeys wakhtigeeda laakiin ha siinin adigoo mar ayada og ha siinin balse waxaa siisaa ayadu aysan ogeyn oo markaasi kadis kaga dhig waxaa taasi kaa soo baxaysaa waxaana markaasi aada wanaagsan oo gabadha aad ku kasban karto qalbigeeda niyadeeda dhegeystayaal aad ku kasban karto waa sax taasi markaa imaato waxaasoo dhan waxaa meesha ka baxa marka madax adeegi iyo dhibaatada iyo murugta iyo buuqi ayaa markaasi ka baxaya meesha waxaana soo haraysaa noloshii caadiga ahayd dhegeystayaal shaki meesha marka uu ka baxaya buuqi kale meeshuu ka baxaya quruxdii iyo iminkan waxyaalihii markaas laga hadlayay shakigii iyo madax adeegii waxaasoo dhan way ka baxeen haddii qodobadaasi tobanka ah ee qofka uu wada qaato mise uu wada dhegeysto marka haddii waa waxyaalihii markaas suurtagalnimadii qof waliba markaas uu daneynaya uu doonaya ayaa soo baxaysaa dabeecad ahaana ninka iyo weliba gabadh mid kasta waxuu markaas jecel yahay inuu ruuxa nolosha uu yeesho dhammaan tilmaamaha qofka bini aadamka uu markaas lagu ammaani karo mise uu ku yeelan karo iyo wax kastoo markaas wanaagsan oo markaas xidhiirkooda guur markaas ku waari karo kuna sii jiri karo jiritaankooda kusii ballaaran karo inkastoo ay hubaal tahay in sabirka qaar marka qaar laga bixi niyada oo qofka qofka kale uu hortii markaas jeceel ama nolosha inta banaanka ay wada joogaan wax walba isku wada dhaamin karo laakiin marka guriga la wada imaado wax walba qofka kale markaas uu ka filinaya mise uu ka arki jiray in mararka qaar aysan soo bixin ee marka noolo kale ay bilaabato dhegeystayaal arrimahaasi ayaa dhibaatada markaas qoyska ku keena sidoo kalena horumar aan lagu gaari karin sidoo kalena burburka dhibaatada qoyska uu keeni karo lagu kana fogaan karano aragtida qofka markaas laga yaaba inuu aada u liito dhegeystayaal marka arrimahaas ayaan saaka dhegeysa diirada ku saarayna iyadoo martida iminkan barnaamijka aynugula soo biirtay sidoo kalena waxyaala kooban aan ka weydiin doono dhegeystayaal qeybaha dambena dhegeystayaashan fursad siin doona si fikirkooda aragtidooda markaasi ay uga dhiibtaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barnaamijka si wada jira xawdaadiina yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil martidana qeyb ayay markaasi ka noqon doontaa dhegeystayaal daqiiqadaa soo socdo hadduu eebaharaale ka noqdo waxaana markaas iminkan dhegeystayaal labada qodob oo diirada ku saarayna shakiga qoysaska dhibaataha iyo naasaha faraha badan ee labada qof uu ku kala keeni karo sidoo kale ku kala burburin karo qoysaska iyo reerarka halka sidoo kalena aan kaga hadlayna saaka dhegeystayaal dhinaca kale ayadana markaasi madax adayga gabadha ee la imaan karto mise ninka ula imaan karo waxyaalaha markaas sababi karo iyo burburka qeybta ee markaas isdabayaalaan dhegeystayaal haddii shakiga u imaaday waxyaala qaar markaas ninka uu ka shakiyey gabadhan ay ka shakaysa haddana haddii la heshiiyey maxaa daba socdaa mise dabayaala waa dhinaca kale ee dhegeysta madax adayga madax adayga marka dabcan labada qof waxay ku heshiiyeen ma loo baahno ninka inuu haddana madax adayga la imaado mise wixii uu fulin waayo mise gabadh haddana wixii ay fulin wayso madax adeeg awgiis taasi ayadana dhibaatadeeda ayay qeyb ka tahay dhegeystayaal arrimahaas iyo saaka diirada ku saareynay bal iminkan muscab iyo martida aan ku wareejiya dhegeystayaal mikrofoonka
hagaag subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal goobal baa joogtaan iyo sulbaadino maqlaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa dabcan sidaan idiin sheegnay barnaamijka waxau inoo soo socday ilaa khamiistii hore ilaa maanta waxyaabaha aan oga hadlayno oo oo ah amaba aan uga hadlaynaa dabeecadaha ragga qaar ay qabaan ama sameeyaan ay markaa xaasaskoodu aysan jeclaysan ku qancin raggana dhacda badankoodu ama suurtagal tahayba inaysan aqoonsanayn ama fahansanayn arrimahaasi ayaanu markaa wax ka ogaan doonaa qodobo dhowr ayaanu kasoo hadalnay iyo kuwo kula maanta aan dul taagnayn si guud qodobadaasi waxaanu ka weydiin doonaa sheekh bacadle isagu markaasi marti inoogu ah barnaamijka arrimahana inoo faaqidi doonaa ustaad kusoo dhawow barnaamijka hogaanka starfm waa dhowah jazaak allahu khayr axsan jazaa e si guud waxaad inooga warbixisaa amaba ahayd inoo sheegtaa waxyaabaha gabadha ay markaasi ku nici karto ku kahan karto oo raggu iyaguna aysan fahansaneyn
sax yacni bimacnaa waxyaabaha gabadha ee ninka ku jeclaan karto saas ahaan
ay ku nici karto dabcan sax wax badan ku jeclaan kartaa wax badan waa ku nici kartaa maasha allah horta waxa weeye carada tirada badan iyo bakhiilnimadaas iyo madax adeega iyo shakiga badan iyo waxyaabaha inta badan oo ma garanaysa ee gabdhaha ee raggooda inta badan ku karaysadaan ama ee ku nacaan wey sidoo kale waxyaabo fara badan ee ku karahsanayaan oo intaa ka sii badan way jirtaan marka oo maalan xaqoodoo kale markuu gudan waayo waxaa ka mid maalan ninka daa'iman waxyaabo fara badan uu niyadda ku hayo asaga in lagula macaamalo uu jecel yahay ayaa jirto haddii waxyaabahaas oo dhan ayada uu kula mucaamaloodo way ku jeclaanaysaa daa'iman waxyaaba badan asaga xataa uusan jeclaan lahayn ayada inay kula dhaqantana waa jirtaa marka waxyaabahaasoo dhanna waa waxyaaba ayada ay ku karahsan karto
waa gartay shakiga ayaa sidoo kale ka dhawaajisay oo ahaa qodob maanta aan dul taagnayn aan u ka hadlaynay bal marka hore shakiga muxuu noqonayaa muxuu yahay sax shakiga dhinacyo fara badan wuu imaan karaa mar oo ma garanaysa xaggiisa shaki noocuma maseer wuu noqon karaa mar shaki wuxuu noqon karaa xagga masaariiftoo kale iyo waxyaabahaas wuu noqon karaa shaki wuu noqon karaa ma garanaysa xagga oo aan waxba aan ka jirinba uu ku misa badana wuu noqon karaa laakiin nebi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam dac maa yuriibaka ilaa maa laa yuriibaka qofku waxa shaki gelina inuu iskaga tago waxaan shaki gelina inuu aado marka qofkane haddii marba haweenaydiisa uu ka shakiyane way adag tahay si u wada joogaan shakigana waa cudur oo tuhun aada iyo aada u xun mararka qaar xataa waxaa la yidhahdaa xagga tuhunka iyo maseerka iyo shakiga iyo mararka qaar xagga dumarka inay yarroon yihiin amudaa ama xagga ragga ah waxaa weye waa cudur aada u xun wey marka shakiyada markaa waxyaabaha keen karo dhan inuu ninka iskaga faado way fiican tahay marka shakigana waxa weeyaan oo qofka uu la yimaadana maalan ba marka qaar shakiga maseerka inuu ka yara baxsanya moodaaba uu la mid ahaynba maseerkaaba roomba maalan qofka waxbuu ka salgaari karaa laakiin shakiga iyo tuhunka waa wax aan sali baar lahayn ilaahina wuxuu leeyahay ina bacda adanni ithmun malaha qaarkiis ama shakiga qaarkiisna waa dembi wey marka waxyaabo badan oo shaki ah ninka noocuma wuu u fikiri karaa laakiin inuu ka tanaasulo way fiicantaha dawena waa u tahay gurigiisa iyo maslaxadiisa shakiga sidoo kale waxaa lii karaa wax iska permanent oo joogto ah laakiin masiirku in muddo ah iyuu socon karaa
maseerka horta sharciyan waa wax jira wey sideena qofka markuu maseerayo wax xun ma aha oo ma garanaysa jaceela ku tusinaysaa laakiin maseerka wuu ka madax banaan yahay xoogaa shakiga qof uun maanta dhan gurigiisii ku hayo oo yaa soo galay iyo yaa baxay iyo yaa laga yaabo walaaladiis inuu ka shakiyo laga yaabo bisadii albaabka soo reexaysaba inuu wax kale moodo ama gabadhii lagula qabaayo kale maatan uu ku hayni marka shakiga weliba markii laga kaaleexaataa ninii xaaskiisa kala shakinayo xataa diiniyan qofka inta badan shakiga badan waxa weye cibaadaadkiisa inta badan xataa qalqal baa ku dhaco qof waxaa arkaysaa suuliga markuu galo hal saac ku jira maanta un dhahay walle kaadima iska dhaqda iskamaa dhaqin miya saxara si fiican laga yaab asagoo soo weysa qaata salaada ku jira intuu ka baxo noqdo shakiga noocaasoo kale ah waa la mid kanoo kale marka marka sali baar wax leh ma aha waa wax iska noocuma tuhun iyo ma garanaysa waana waa cudur aada u xun wey waa garta waa noo qeexday shakiga marka in ninka uu shakiyo mar badan oo xaaskiisii laga yaabay xitaa inay isla joogaan isku meel kasoo toosaan marar badan uu markaasi ka shakiyo maxaa sababaa inta badan mise waa wax uu ku dhalanayo qofkan
shakiga horta dadka qaar uma wada sinno qofka hadduu marba ilaahay subxaana watacaala uu rumay uu aamino taal ahaan waxaa dhihi lahay shaki meesha wuu ka baxayaa ilaahay inuu aamino gabadha sideedaba hadday noqoto qof ma garanaysaay yacni bimacnaa wuxuu tuhmaya ama ka shakinayo hadday dareento ama ma garanaysaay ee fahamto waxaa fiican ruuxeedana inay qalbi dejiso boqolkiiba boqol inay aada iyo aada u qalbi dejiso tala ahaan asaga waxaan dhihi laha marka ilaah inuu isku xiro oo tuhumka iyo shakiga waxaasna uu iska daayo uu ilaahi subxaana watacaala aamino leanna waxyaabuhu shaki marka la yirahdo xataa waxaad moodaa wax hal meel ku eg ma aha waa wax oo idlaaqan oo wax kasta unuu maantao dhan biilku ka shakini maantao dhan cunuga dhashuu ka shakini hadduu rabo maantao dhan waxaa weye waa saritu kakac usuuligu galay wuxuu dhihi yaa kuu dabamara maantao dhan xaaskaadii shakiga maantao dhan yaa daaqada soo istaagay wax kasto shaki waa wax oo qofka qalbigiisa iskaga soo dhadhacay uusan xakamayn karin marka waa cudur aad iyo aad u xun oo qofku ku dhacan aan dawo lahayn dhici karto gurigiisa inuu ku burburo marka qofkaasoo kale inuu ilaahay isku xiro ilaahay uu aamino gabadhiisana tuhni shaki badan uusan qaadin saasaa isna maslaxaad u ah gabadhana maslaxaad u ah gurigana maslaxaad u ah marka shakigan ma wuxuu ka imaanayaa gabadha uu leeyahay istaamahan ayaan ku arkay mise waa ninka ayaa iskala imaanaya wax iska soo abaabulinaya
shakiga waa qofka wax uu maskaxdiisa iskaga soo dhacon waay wax sax inta badan ma aha haddii lacalla maalan oo kale gabadha maalan xaaladda ooga shakinaa lacalla ee tahay xataa maaha xataa cudurka inuu isku rido innaba maba ahaba inuu cudurka isku rido haddii maalan oo kale wuxuu ka shakiyey ee gabadhii tahay xataa maslaxaday leedahay wadahadalay leedahay wadajoogay leedahay kala tagay leedahay laakiin shakiga waxyaabo badanuu gabadhina ku qalbi dilayaa asagana ku muraal dilaacaya gurigiina ku burburaya xataa dariskii dadki way la yaabayaan sumcad uma ah xataa gurigii iyo ubadkii marka shakiga waa waxa oo magaranaysa cudur aada u xun wey oo magaranaysa wax intay la arkay dawadiisa la qaadan kara xataa mayba ahaynba ya si wanaagsan marka waa maxay saameynta shakiga uu ku yeelanayo nolosha qoyska si gaarah gabadha markaanu eegno iyo ninka qudhiisa iyo sidoo kale caruurtaba haddii meesha jiraan
waa runta waa saameyn weyn buu ku yeelan waa taa hadda sheegayay saameyn aada iyo aada u weyn buu ku yeelanayaa guriga ilaahi subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay oo aydihiisa ka mid ah an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilaya guriga xasilid baa loogu talagalay shakigan wax xasiloon ma aha gurigii litaskunuu ilayha xasilooniyaa loogu talagalay mawadda iyo raxmu ilaahay sheegay naxariisaa loogu talagalay galgaceelaa loogu talagalay laakiin shakiga intuu jiro waxa weye xasiloonin ma jirto galgaceelna ma jiro raxmana meesha ma jirto mawadana ma imaanayso lianna qofkaani indhaha ku eegeysa indha raxmad iyo jaceyl maaha indha shaki wey marka shakiga qofka xataa wuxuu keena mararka qaar waxa weeyaan in ubadkiisa xataa ka shakiyo taasna waxyaabaha waxay ku dambeynaysaa gurigaas inuu burburo gabadhaas inuu qalbi dilo asaga ruuxiisa caafimaadkiisii inuu magaranaysaa hallaabo taasuu ku dambeynaa shakiga marka qof walboo shaki qabo waxaan leenahay qalbiga inuu qofka dejiyo ilaah isku xiro saasaa leenahay
marka qofkan waad soo shekiyey astaamahaasi iyo sidoo kale waxyaabihii aanu ka soo hadalnay marka maxaa daawo u noqonayaa maxaa xal u noqonayaa in ninkan inta badan shakiga haddii xitaa uu shakigiisu badan yahay uu yeerayo maxaa wadooyinka amaba uu sameynayo hadda ka hore waxaa layidhi ninbaa maogtahay wuxuu iska dhaadhiciye asagoo biyo cabaya waxbaa ku taraaraxay dhuunta maogta ku cararay waxbaa ku cararay marka gurigiisana xoogaa markasta wuxuu ka baqi jiray baasha maxaa layidhahdaa qalajista guriga soo socoto yuu mar kasta ka baqi jiray wuxuu dhihi jiray ama fuusada biyaha kaaga dhacda niyadu ku han jiray wuxuu iska dhaadhiciyey baashaas inuu laqay biyihii sariirtuu jiifaa intaa wuxuu le caloosha waa lagu soo socdaa caloosha waa lagu soo socdaa kuu dhammaatay waa kan waa kan waa kan dhakhtar kasta uu taga dawooyin uu xaq u lahayn uu iska qaadanayo waa kaasaa tacbaana baashaasa ugu jirto dadka masaajidadii ugu hurdaa waa tacbaan cudur isku riday waxaa la yidhi nin abwaana wuxuu yidhi ninkaani arinta haysato waa shaki wuu shakisanyi si marka aan shakiga ooga saarno waxaa samaynaynaa qalajista baasha uu sheegayo intaa soo dishaan ii keena baashaa loo keenay markaas abwaanku u yimaaday nin aad markaas magaalo looga ixtiraamu ahay wuxuu yidhi niyo bal biyahaas caagada cab caagaddan biyaha ma cabaha cab markaasuu yidhi fartana geli afka markuu caagadii biyaha cabay oo calooshii ee sa u taagmatay wuxuu yidhi farta afka geli markaasuu biyihii sooma taga marka biyo badan buu ma tagay markaasuu biyihii ugu dhex tuuro baashay uu soo qariyey markuu lahay uu kor u kaca caloosha isku dhigtay wuxuu leeyay maanta baashaa kaa soo ridaa waleemug baasha adaa hadda iga saxay qorotal sax wey saas ugu tuuray marka markaasuu ninkii wuxuu yiri abeenka markuu qeyliyey dadna hore oola balan waayin warkaale war ninka wuxuu sheegaa war wixiyaa kasoo dhacay wixiyaa kasoo dhacay ninkii subaxii shaqooyinkiisuu bilaabay wuu caafimaadayba ya mararka qaar waxaa weeye qofka hadduu xanuunsan yahay oo uu walwalayaa laakiin cudurka haaya markuu helo dawadiisa waxaa markaas dawadii barkeeda markaa haystaa qofka shakiga badan mararka qaar waxaa fiican siyaabo badan oo dawo aan ahayn oo loo daweeyo maskixiyan baa jirto baa jirta ha matalan kow waxaan leeyahay gabadha markaasi shakiga hadduu yahay xaggeeda in ay isku daydo in boqolkiiba boqol dejisa ninkaani meele oga tagta maleh waa ninkeeda laga yaabo ulbada inuu dhashay gurigooda dhisteen inay in badan daweyso qaabba loo daweyn karaba hadalka meeshuu marka u badanya uu leeyahay xagga maa aada lacal hadduu leeyahay xagga ha aadin hadduu leeyahay bal inay daweyn karto qalbiga uu dejin karto qofka shakiga badan daa'iman waxa weye waa cudur aada iyo aada u xun wey marka dawadiisana waxa weeyaan in badan in uu qur-aanka akhristo waxyaabaha qur-aan ka mida waxaa weye alaa bidikri illaahi tadma'inu lqulub dikriga iyo qur-aanka inta badan waxyaabaha qalbiga uu ku xasilo wey inuu salaada waqtigeeda ilaaliyo uu dikri badan sameeyo oo marka uu adkaar isku akhriyo shayaadiinta ka faa'iidaysana waxyaabaha shakiga badan inta badan qofku wuxuu u qalbimaysa u bedelaysaa in shayaadiinta kaa faa'iidaystaana qofkii sixirka kuu fududaado jiin uu ku galo kuu fududaado waxyaa badana qofka u fududaanaya waxaasoo dhan waxay ka bilowdaan shakiga ka bilowdaan marka dawo waxa u ah qofkaas caafimaadkiisa inuu ka fakiro markii laga kaalaya gabadhuu qabay ubadkiisa naftiisaaba halis ku jirtaba ilah wuxuu leey walaa tulqu biyadiikum inda tahluka naftiisa uu halis ku jirto quu anfus wax kasta uu qofka badbaadina camal ah naftiisa inuu ka bilaabo wey marka shakiga waa cudur qofka naftiisa hadur uu ku riday adduuniya aakhiro ma garanaysa cibaadaadkiisii marka gabadhana sharaf dare u tahay sumcad gurigii dhamaa umaha ubadkiisi sumcad umaha marka waxaa dawaa qur-aanku akhristo iyo asagana dadkaasi qaab ay la tacaamulaan waxaas inay ma garanaysa uga daweeyaan
waa garta dumarku iyagu arrintan waa shakiga badan ninka maxay u necbihiin ooba marnaba ay kaalintoora uga jirtaa astaamaha ay inta badan ku nacayaan ninka haddii uu sii wado iyadoo sidoo kale leeyahay mararka ugu hore ee marka qoyska uu dhismo inta badan way u dul qaadanaya laakiin muddo kadibna gabdhaha hadda inta badan gabdhaha inta badan hadda oo haddii lacalla niman soo kala tagaan boqolkiiba sideetana la oran karaa gabdhaha inta badan maxaa kusoo kala tagteen haddii la yidhahdo waxay dhan waa nin shaki badan waa nin shaki badan ay dhahan gabadhii marka noocumaa shakigaasi inuu xadka ka baxa u dulqaadan waaysay saa sheegayn horta inay xalisaa boqolkii boqol fiican ilaah ajirun siiyo waxyaabaha inta badanna way u dulqaadan waanaysaa waa noocuma cabiid wey cabiid wey malaayiin hadda aan garanaynaa jirta xataa markay suuqa soo aadayeen guriga kusoo qafilo sida bisadii o kale guriga kusoo qafilayaanba bimacnaa tuhuni shaki dad unuusan la degaynna laga yaabaa guri qaalil unuusan kiraysan karinna laga yaabaa tuhun iyo shaki umaato dhan ku jira marka waa qasab inay gabadhii wixii ka baxdo ay furniin noocaa ka dalbato taasa sababayso cadaab ayay ku jiraysaa cadaab ay ku jirtaa ha noocuma marka taasaa keenayso in gurigiina uu burburo ninkaana ayada bes ma ahee guri damba sii dhaqan doono laakiin waxaan ku duceynaynaa ilaa man raxim dumar fara badan oo nimankooda markaas saas yihiin u sabray gurigooda joogo oo furniin aan ka doorano iska dawaysto oo qalbiga u dejiyana way jiraan way jiraan marka inta badan shakiga ninka qabo waa qasab oo waxaa weye qof qof ka tagaa la noolaan karo wax la noolaan karo adigaaba ninkan shakiga badan waxaa laga yaabaa adi ahaantaada xataa markaa saaxiibatiin waa dareemaysaa ilan cudurka ayada bisa kuma eko adi xataa waa dareemaysaa markaad shaawada cabaysaan isku timaadaan maato dhan wuxuu ku leeyahay xaggee ka soo gashay xaggee ka timaaday maata dhan qofka tuhun haddaa saa u fiiriso wuxuu le ninkan muxuu iga fiirinaya maata dhan ya marka wixii marka xaaska qofkii ilaah ku tilmaamo saaxiibati qof guriga la noolo noocaas ku hayso oo kula noolne waa culayskeeda dhibkeeda leedahay laakiin waxaa leeyahay sidoo kale qoysaska soomaalida iyo markii loo barbardhigo qowmiyadaha kale ama kristiyaanka iyagaas inay ka shaki badan yihiin oo ay barro yihiin dadka muslimiinta markii la fiiriyo maadaama iyagu ay leeyihiin diintii oo gabadhan xitaa iyagu waxay aaminsan yihiin dadkaasi kristiyaanka ah marba haddii gurigii ay ka soo baxaan xaaskii in howlo kale iska samaysanaysa iyadu marka arrintan soomaalidu iyadu ma ku badan tahay marka markaan kasoo tagno arrintaasi la sheegayo ah in inta badan muslimiintaba marka si guud la dhaho ay ku roon yihiin
sax horta kheyr allah ku siiyo oo runta way nooga badan yihiin annagana waa ku roonaa taas been maaha waxyaaba hadda wacyi gelinaynan macnaheeda kuma tusinayso ragoo dhanba inay saas wada yihiin macnaheeda ma wada aha waxaa rabnaa inay ummadeeni mar kasta noo hagaagto wax kastoo jirana inaan iska tembiyihino oo iska baraarujino yaan doonaynaa hadda mawduucan laga hadlaa waxaa laga yaabaa ninka dhegeysana inuu leeyahy malaha nin waaba idiin gafayaan waa maxay iyu isle aduu doon malaha hadda adiga ahayn dadaa noocaas oo qaarkood aan naqaano marka si ma garanaysaaye makhluuqaadka ilaah farahaasoo kale ma simin saa daraaddeeda laga yaabaa qolada idaacadda maasha allah khayr allah si iyo barnaamijkan ay soo alifteenba wax jira wey macnaheeda ma ah nin ba hadda kahor waxaa laga sheegay intuu masaajidkii istaagay wuxuu yidhi walaalayaal ilaahay aan ka cabsanno oo aan tukanno mid baa farta taagay wuxuu yidhi haddaan masaajid ku jirnaaba dadka la hadla hadday tukadeenba dadka la hadlaysa haddayba tukadeen buu yidhi mogtahay marka wuxuu yidhi laba mid a u hadlayaa in wuxuu yidhi salaal-aantan layska ilaaliyo intaan tukaninne inay tukadaan marka bimacnaa ma aha macnaheeda rag o dhan inay saas wada yihiin haddaan naha annagana waa ku fiican naho taas waxay calaamad u tahay inaan ku fiicanna ku tusinayso annaga diin baan leenaha mathalan markaan xaaskayga aniga kasoo tegayo guriga oga soo tegayo yah shakigaa wax kasta iiga daranaya inaan ma garanaysa ilaahay aamino wax allaal wixii xaggeeda ay la timaado rabbigay leedahay xaafidna waa rabbi ninka shakiga qabo wax kasta wuxuu isku dayaa inuu asaga wax ilaaliyo laakiin ilaah wuxuu leeyahay ilaah subxaana wa tacala fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu raaximiin asaga naxariis badan asagaa xaafid ah marka gabadhii maalan ilaah ani iimaana le waxa rumaysna iimaanna waxaa la yidhahdaa aladiina yu'minuuna bilghayb ghaybka in la rumay iimaanaadka lixda waxaa ka mid ah waxyaabo fara badan aad wada arkeen rasulaa jirto jannaa jirto naaraa jirto waxa la wada marka qeybka qofku in uu rumeeyo uu ma garanaysay xaaskiisii ilaahay dartiisa u guursaday diina isku guursadeen allahaasaa ka ciqaabaya waxay ayada la timaado rabbigay leedahay marka xitaa hadduu qofkii wax sax ku hayo ama in ma garanaysa uu ka baraarujiyo ama in maslaxad la keeno ama wuxuu ka tanaasul uniri ama ku kala taga nacam laakiin tuhun iyo shaki gabadhan kuma noolaan karta sina mu aha mustaqbal iyo noolal gaaladan waa runo waxaw anaga iimaana leenaha ayaga dadkaas iimaan ma laha waa qasab marka in iska dadaalaan ila ilah ma rumaysnay waa inay dadaalaan oo kale baluuq istaagaan oo kale xag istaagaan oo kale inta istaagaan ilah iskuma aaminayaan marka anaga dad iimaan laha nahay marka ilaahi subxaana wa tacaala tuhumkaas iyo shakigaasne dadka muslimiinta dadka ahluiimaanka ilaahi subxaana wa tacaala ha ka qaado
shakiga waana ku gudbaynaa sidoo kale waxyaabo kale oo waxaa jiro ka qayb qaadanaya sida hore adna uga dhawaajisay in habeenaydii ama gabadhii la qabay ay ninkii inyar inyar usoo nacdo ama inyar usoo kacato bal madax adeega inagu waran iyadana isagana madax adeega iyo kaalinta markaasi ninka madaxa adeeg xaaska uu la nool yahay
madax adeega madax adeega horta waxa wey waa noocyo badan yahay ninkan waa madax adeg yahay marba haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay ka dhigan tahay wuxuu iga ballan qaadoo kalo canaadnimada
marka ma fulinayo kale wixii aniga uu iga ballan qaadoo kale ma fulinayo wuu madax adag yahay xataa marka qaar waxay soo gelaysaa isla weynay soo gelaysaa qofka inuu isla weyn yahay oo gabadhiisa tasqiir uu ku sameeyo madax adeega waxyaaba fara badan buu leeyahay marka qofka madaxa adag inta badan wax ma dhaqan karo ilah wuxuu le walahuna mithlu aladii calayhina bilmacruuf gabadha xaqay leedahay yuu ninka asagane yani waxa ka dhexeey wanaag way labadooda inay iswanaajiyaan oo ilaahay leeyahay marka waxa weye gabadha way dadaali kartaa laakiin hadduu ninka asaga madax adag yahay way adag tahay suu guri ku dhaqdo aada iyo aada u adagta
hagaag way adag tahay inuu guri dhaqdo dhibaato intee dhan ay gabadhu markaa kala kulanaysaa ama kala kulantaaba ninka madaxa adeeg isaga ay wada nool yihiin
guriga horta waxa weeye ilahi wuxuu leeyahy yani huna libaasu lakum antum libaasu lahuna marka gurigii in tala la wadaagaa la rabaa waxay u dhigan tahay marka kelimadan madax adeega ah tayada un ha shaqeyso saas wey sooma tayada un ha shaqeyso wey mana gasho mana ka baxa madax adeega marka waxay keenaysaa inay tiisi besa shaqeyso tii gabadhana aan shaqeynin taasna guriga laguma wada joogi karo guri waxyaaba ku burburaya wey marka madaxa adag waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan waxyaabaa gurigu ku burburo ninka madaxa adagna nin wax dhaqan kara ma aha labada qofood guri wuxuu ku dhisan yahay shuuro iyo talo wadaag iyo wax badan inuu qaadan karo wax badana ka tanaasuli karo laakiin qofka madaxa adag wax ma qaadanayo tiisi bis ina shaqaysuu jecelya waa noocumaa kibir weeye
waa gartay gobagobadii aan ku siqeena dabcan waxaa sidoo kale ka dhawaajinay bakheylnimada iyo carada badan iyadana haddii aada noo dul istaagto arrimahani iyo sidaa ay dumarka u necab yihiin qoys burburkana uga qayb qaadan karaan inta ay nimankoodu kala kulmaan ama xajiyaashooda
sax su-aasha u dambeysma si wanaagsan dabcan ha sax jazaak allah khair axsan jazaa carada badan inta badan waxa weeye waxyaabaa guri ku burburo we bakhiilnimada lamid weye gacan adeega marka qofka hadduu gacan adag yahay oo way dhexdaata ragga qaar oo gurigana ku gacan adag banaanana ku gacan furan ragga weliba hebel ba hadda laisma dhahay waa laiswada yaqaanaye yacni dadka kale wax siinaya miyaa ula jeeda ha ha waxaa laga yaabaa mathalan mathalan rag saaxiibadiisu qada ka bixina qadadaas waxaa laga yaabaa ugu yaraan inay gaarayso lacag ma garanaysa shan kun oo kalo kenyaate inay gaarayso laba kun saddex kun waxaa laga yaabaa gabdhiin inuu kula xisaabtama maatoo dhan ma garanaysa boqol shilin xagee ka bixisay shantaa boqol xagee ka bixisay kula xisaabtama noocuma bakhiilnimo xataa waxaa arkaysa marka qaar wax badan ama guri laga bedeli lahay ama wax badan loo qaban lahay fara badan wuu ka bakhiilaya xisaab u maatoo dhan la soo taagan yahay laakiin masaajidii marka ladogo gacantuu taaga xagga weysada dhan anaa dhisaa buu leeyahy ya waxaa weye waa rag odayaal barnaamijkaas u badan waa lays wada yaqaanaa ya xagga waa lagu firfircoon yahay laakiin qofka tan wuu u fahamsan yahay sadaqa inay tahay nebigu wuxuu noo sheegay inay kaga ooliyeysan tahay sadaqada guriga tan guriga waatuu nebiga laha xataa fii fayi imra'atika sadaqa biilkan xataa uu dhiibayo nafaqada xataa waa sadaqo qofku wuxuu qurxiy waxa ugu wanaagsan uusan la bakhiilin waa gurigiisa fadhigaada qurxi gurigaada qurxi daahida qurxi jiifkaada qurxi gabadhaada qurxi ubadkaada qurxi madaaris fiican dugsiyo fiican macalimiin tayo sare leh ma garat waxaa arkaysaa nin lacag laho waxaa arkaysa intaa saf ku jira oo beelo kutuba laga qaybina ya laga yaabo dugsiyada ugu jaban oo waxba aan laga barinayo ilmaha waqtiga ka dilayo asagoo macana dhan oo aqoon leh qabsan karo yaa ma garanaysa maata dhan dugsigaas maata dhan farta ku fiiq wuxuu ku leeyahy dugsigaasa waxaa la yidhi shan boqol lagu dhigtaa la yidhi oo soo lugeysiin ilmaha xaggaas uu geyni asagoo awood u leeyahy shan macaalin biilkooda uma bixin karay masruufkooda guryahooda bixin karo marka nocumaa bakhiilnimada qofka waxa weeyaan waxa wuu ka dhimanaya laakiin wax heer adduunya heer aakhiro midna qofka kama gaaraya laakiin waa qasabo waxay dhahaan carabta bakhiilka iyo khasir marateeno qasab waxaas uu keedan hadduu ayaga siin waaye meel kale unbay kaga bixi siday ku baxdaba meel kale unbay ku bixi marka bakhiilnimada wax xun weeye carada tirada badan wax guri lagu dhaqdo ma aha waxaan ku gebagabayn lahay marka maadaama oo mar kasta guriga qofkii ama cara madax xanuun kulli bakhiilnima la sheegay gabadhii maalan wiilkiisee ku jeclaan kartaa maalan oo kale intaa yaroo ku gabagabayn karaa fil waayahay maalan oo kale waxaa jirto waxyaaba fara badan maalan ee gabadhii ninkeeda ku jeclaan karto hadda maalan waxaa ka mid ah nebigu wuxuu leeyahy tahaadu taxaabo maalan in wax laisku hadiyeeyo waxyaaba laisku jeclaada ka mid tah hadiyadda hadiyadda walow ninka uu keenaya xataa wax badan xataa ma xataa nacna xataa marka guriga u dhowdaa meelahaas aad kasii qabato aad u geysa xataa ubadkii u geyso aad iyo aad u farxayaan qalbiga wax ugu degayo sidoo kale xataa salaanta guriga qof markuu galo uu adkaar ku galo adkaarna kaga soo baxo markasta shayaadiinta way ka wada harayaan markuu haweenaydiisa u tegay xataa waxaa ma garanaysa allahuma januni shaydan januni shaydaan ma razaqtana adkaartaas salaanta uu ku bilaabo laakiin qofka markii oo matalan cara badan yahay ama bakhiil uu yahay ama qofka la necab yahay albaabka mar alaal markuu soo galo waxa uu guriga sidii basaday sariiraha loo sgelaa acuudu billah dhalada naga damiya dhalada naga damiya waa yaa yimaaday aaba yimaada aabo qof kastoo sariirtuu geli mid hurdo isku ridaa gabadhii waa gabani jikadeedii wax waxa karana iska dhig horta qofka saa looga baqayo waxa weeye guriga raxmad ma taalee degaal ayaale degaal subxaanaka ayaale marka waa in qofka maxabo markuu mar alla markuu albaab ka soo galo ayada xataa ina usoo horeysa ilmihii kusoo cararaan Farxad la dareemo.
farxad haa aabba yimaada aabba yimaada aabba yimaada sida ilmaha nacnac uu siina gabadha uuna u siiyo yacni qalbiga waxyaaba lagu soo jiito wey waxaa laga yaaba waxyaaba badan hodhow maslaxad inta isku dhacdaan lacag badan kaaga kacayso yaa qalbigeeda inaa kasbato iyo maxabadeedii ama isjeclaysiiso waxyaaba aad midqaala darra u ewe fudud aad iyo aad u fudud marka een, marka hadiyeynta iyo isalaanta iyo waa ka mid wee xataa waxaa ka mid ah qofka waxyaabaha oo oo caradaas iyo madax xanuunkaas iyo bakhiilnimada uga tanaasuli kara waxaa ka mid ah qofka in uu gabadhiisa isjeclaysiiyo oo ka mid ah in uusan ka faanin hadda maalan oo kalo een, nebiga fiiri gabadha meel bay sh- biyaha ka cabtay caaisha koobay ka cabtay صح meeshii ay ka cabtay ayadoo dhareerkii iyo ka qoyn yihiin yuu nebiga ka cabay صح marka ninka gabadha xaaskiisa saasoo kala sameeya kama imise jeclaanaysaa kaama faana isleeda magara meeluu uu laf hilib hilib meeluu ka goostay meeshuu nebiga ka goostay ee caaisha ka goosatay Een, xitaa xaaladaha qaar markay gabadha xeedka qabtoo kale annaga raggeena soomaaliyeed waxa guriga dhaqsi lama tago qof walba markay gabadha waqtigeeda xeedka qabtoo kale waqti fiican guri ma tagaayo Haye.
markaas war hebel waxaa gulaha gurmaada markaas wuxuu leeyahay waa xaaladda ku jirta hadda oo kale ma aado waa fan nabigana sal alla slam isagana wuxuu ahaa yacni sidii hore uu nabiga haweenaysa u jeclaa u isticmaali jiray unbu wuxuu dhihi jiray bes wax yarkoo xero sidiisuu oola mucaasharoon jiray oola baashaali jiray yacni qalbiga gabadha markaas waxay isleeda maanta kaama faanayo kaama faanayo noocun baa istimtaaca iyo baashaalkii waa wax ka mid waa ma garanaysaay een, ah, labada qofood ka wada dhexeysa wey Een, waxaa ka mid ah waxyaabaha ninka uu gabadha ku jeclaan karo waxyaaba aad u tiro badan Ee, maalan oo kale in la wada ciyaaro nebiga caaisha waa wada ciyaari jireen waa kaftami jireen waa wada qosli jireen in ma garanaysaa xataa marka qaar nebiga caaisha wuu legday dhulkuu dhigay caaisha intuu legduu dhulka dhigay Een, markaas ayaa- ayada ayada markaasi waa xe- may caaisha legada nebiga dhulka dhigtay markaas ayada way firfircooneed nebiga arrintii waa ku taagneed muddo kadib intuu ayadan qabto way soo cuslaan dumarku isku mid maa markay la guursaday markay yaryiin way soo cuslaatay intuu qabto asigana legduu dhulka dhigay muxuu yidhi haadihii bitilka tii hore oo ma garanaysaa aan kaa godanaya aan kaaga gudana waa kala joognaa ma garatay in la wada kaftamay waa fiican hadda inta badan waxaan sameynaa fadhiya guriga dhigaynaa Aye.
fadhiyada wax loo dhigay lama yaqaan waa iska qaleel waxaa laga yaabaa ninka bishii hal mar unu fariisto fadhiyadu waa iska yaalaan quruxda badnaa gurigii laakiin dadkii la raba inay ku wada sheekaystaan labada qofoo inay wada sheekaystaan waa in ma garanaysa in badan waqti isa siiyaan suuqa la wadaasi nabiga caaishay samayn jireen Een, xitaa mararka qaar waxaa kaloo loo baahan yahay in een, waxyaabo fara badan oo in laga wada hadlo ah oo maslaxad iyo mashaakil ah xitaa carabi labadan ayaga iskugu dhow haddii dadka isku dhacaan xataa isla markii inay wax lisan karaan isla markii abubakar wuxuu dhegti intuu saa u saaray albaabka yaa wuxuu maqla caaisha oo iyo nebigo ishaysto qaylinayo aad iyo aad u qaylinaya markaasaa intuu albaabka xow uga gowyey uu furay markaas u galay markaas wuxuu yidhi een, maxaa dhacay ma nebiga agtiisa ku qaylinaysa soo ilaahay male yaa ayuha aladiina aamanu laa tarfac aswaatakum fawqa sawti nebiy intuu qayliyo ul u qaatay markaas caaisha inta xagga ka wareegatay iyo nebiga gadaashiisa martay nebiga gadaashiisa martay markaasuu nebigu wuu qusla marka asaga wuu qusla mar allaal markuu tegey markuu albaabka ka baxay wuxuu islahay bal ul fiican u doono si fiican tan u dil nebiga agtiisa ku qaylinayso soo noqodkii wuxuu soo qaatay ul weyn mar alla markuu albaabka sa usoo gala asoo hirahirayo yaa wuxuu arkay labadooda wada qoslayo dhiqdhiq oo gacmaha isku dhulufanayo wada qosqoslayo arkay oo yaaraya markaas wuxuu yidhi haddaba isku caraysneeda goormaa darana saaxiibteen
si wanaagsan marka isla markiiba in arrimaha la hadliyo waa waxa loo baahan yahay wey een laisku dulqaato marka ragga inta badan waxyaaba fara badan ay ku jeclaan karaan dumarkoodaa jiro inay insha allahu tabaaraka watacaala ay ku dadaalaan Mm.
waa gartay aad buu mahadsan yahay Eh, sheekh bacadla ayuu ahaa eh, midkaasi oo isagu markaasi barnaamijka martiino uu ahaa sidoo kalena nagala qeyb qaadanayay qodobka guud ee maanta barnaamijka nooga hadleyno waana dhanka iyo dabeecadaha ragga qaar ay qabaan astaamaha ay qabaan ay sameeyaan iyagu aan iska ogeyn iska markaasi aan isla soconin laakiin eh, dumarka xaasaska ay qabaan eh, marba maalinta ka dambeysa ay ku nici karaan iyagu kuna kahan karaan ayaan uu ka hadleynay baraarujintaasi sidoo kale kelmadahaasi aada buu ugu mahadsan yahay gabagabadii ee, sideedii daqiiqa inoo saartan dhegeystayaasha iminkaan fursad u siinayna ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar laba ibar shan hal ibar shan dhammaantiin barqa wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysaan barnaamijkaasi wada jira wadaadina yuusuf bankad iyo sidoo kale musaab ismaaciil martina kheyb markaasi ee, nagala ahaa dhegeystayaal dhegeys markaasi inoo faahfaahinayo arrimaha saaka diiradda barnaamijka ku saaraynay waxaana dhegeystayaal kaga hadlaynay arrimaha dhibaatada waxyaalaha markaasi qoyska dhibaatada uu ku keena shakiga iyo weliba sidoo kale madax adeyga oo markaasi falanqey fara badan aad dhegeysateen sidoo kale wax badan uu inaga baxay dhegeystayaasha ayaa markaan iminka fursad u siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha hore qadka telefoonka ku jiro walaalan ku salaamaya soo dhowow magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يوسف بركونا سنادي مسعد مع الشيخ ومع الدين السياسي دمانتين سو dhowow
رقيوة يا ولا لقنت وزير hayo roy
ولا الهرتي وما شاء الله كل أرماك ودان سن أرمى هذه هذا مهم واحد mhm
وهو شكل وشيء حمر mhm
شكل الشيء هدو شكل ماشي توقع لبضنا وهو أرماك سمع أذان mhm
مسؤولية ما شاء الله ضد مسلمان هناي مسؤولية غير كرة لبضنا هنا يجرتان وعادي هذا يجرتان mhm
marka shakiga horta kala yidhi dumar aduunaya shakiga inuu aad iyo aad lasiiyo baabi'iyo meesha laga tiro aad baan u saas usheegay mhm
walaal barqoona kusanantileeda aada u mahadsan tahay gabadhaasi dhalkaas wajeer iga soo waaday aada u mahadsan tahay ruuqiyo xuseen dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada sina bal fursadooda iyo artidooda markaasi barnaamijka waxyaalaha markaas uga baxay iyo sidoo arrimahan laisku waafajin karo sidoo kale looga saari karo dhibaatada iyo buuqaqa qaadida faraha badan ee rarka qoysaska markaas in badan ka dhex taagan dhegeystayaal si khilaafka uu qoysaska uga dhex yaraado star f m halow soo dhowo malaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
mama zaynab dikoon maama sanab likoni soo dhowan ku salaamaya maama
waan idin salaamay sheeqana waan salaamay salaam boqol iyo toban afarta qur-aanka casidiisan idinku salaamay shukran
marka horta aniga waxaan dhihi lahay horta sheeqa kheyr allaha siiyo inuu dumarka ogsoon yahay umalaysaa mhm
marka horta shakiga dhib weyn uu leeyahay mhm
kaas ahaan ninka ru- dumar eh, maxaa lahaa ninka ragga ee dumarkiisa hadduu ka shakiya ileen qofkan waa qof bilow aadan waa qof nool ileen asagii kasoo qabo wadda meeshaan aan anaga joogno oo qabiilooyinkan oo carabta camal qofkii wax ilmi asagaa doonaaya asagaa cidda keenaaya aroos haday aadi rabto asagaa gaari ku qaadaya albaabkii meesha hoolka u geynaya ama guri ay u socotaa xaafadii wuu wadaya wuu geynaya wuu kasoo tegaya laakiin isagii qoftiisa hadii u naxariisanayo meel walba isagaa geynaya badana annaga dee waa taqaantahay dee soomaali aan nahane waan isku furanahay waan isla so- waan isku waan isku soconnaa marka wax dad badanna ma awoodaan inay qofkii gaari ku qaadaan oy haddee wax kasta u suubiyaan oo ciyaalka ayaga soo qaadaan kiis oo gaari qabin horta nafaas uma haayo wuxuu ku leeyahay "Or- orod ciyaalkaada raadso inta qabso waxaan asaga nafaas kuuma haayaba haddii qofkii oo ciyaal raadinaayo oo noloshii kala daalaa dhacaayo oo iridda markuu ka baxaba intee ka imaad intee u jeed intee la joogto qofkaa dumarka la sheekay qofkii dumarku ka shakinaya صح
marka waa wax badan oo la arkay oo burburka horta dhibaato weyn ay u keenaysaa shakiga Mhm.
marka qof ayood ilaahay ku xirnaa wax ka weyn malaa wax siduu sheeqa sheegay صح
qofkan isagoo weyn ama oo aqligiisa qabo bal qof yar oo gabar ahoo lagugu daro haddii gabar aheed oo aabihii hooyada ka doonto shalay iyadoo nidaamsan aad guursatay aad ka shakisay ama qof weynood adiga ku qanacday ood wareysatay ood aragtay ood shuqaansatay oo bulshadii say ku dhex noosha qofti kolka hore kula fiicneed oo waxba aan qabin ayaad markii dambe haddana adiga un shakigaada ka shakini Mhm.
dee qofkii ma kula noolaan karo marka dhibaato fara badan ay leedahay oo shakiga Mhm.
siduu sheekha sheegana horta qofka hadduu gacan furnaado ninka ragge hadduu gacan furnaado horta dumarka nin gacan furan boqol kiiba aadi boqol kiiba boqol aandhaa way jecel yihiin aad iyo aad
maxaa yeele dadka qofkan hataa cunugaada cunugaada naftinkiisa hooyada hadday tahay ama aabbaha qofkii gacan furan hataa bilow aadanka qofkii gacan furan qof aan jecleen mala oo hataa haddaa adi shaqaalo tahay oo ninka maxaa laha kan adiga oo ku xukumaya ama kan adiga oo shaqaalo u tahay oo maanta mishaarkaada waxaan in as ku siiyo wax kaloo kuu kordhi qof aan rabin ma laha bilow aadanka ma tahay Mhm.
bal qof dumar oo marka guri joogo qaraabo lahoo ciyaal lahoo asaga nafsadiisa wax ahoo ood ka faallay wax walba marka ku cariirisay oo shantii shilin oo meel dhigta hadde kaala baqaayo hebel yuu arkin ku dhahaayo intuu joogaa marka uu- ma ma ku jeclaanayo qofka asaga wuxuu sheegay sheekha qaar allahase hadee kuraastana waa la dhigaayo kuraasta in lagu nasto lagu sheekaysta looga talagal laakiin anaga amaanba nafaas isu haynaa war haye
ciyaal noqotaa iyo marti kale noqotaa iyo annaga waa gafoorti la- dad waxaad arki wada nool oo nolosha ay ku nool yihiin wallahi aad u malayn karin oona meel u kala socon oona ciyaal is- isu dhaleen dad waxaad arkay wallahi isla nool oo isla duqoobeen oo siday isla nool yihiin sidii qofkii loo xishmadaynayo sidii xaafada uu ka yahay nolosha uu ku noolee war waxay iida cuna leed hata maseegeeda u qurtaad arkay hada qofka dumarka waxaa waaye nafsadiisa waa inkastoo dumarka ay dhib badan yihiin waa harakaal la kasban kara oo harakaal oo gacanta lagu qaban kara haddaa oo shakiga faraha badan ka dhaaftid oo u gacan furnaatid oo siyaqa siduu sheegay hadee ooba qofkii aa ogsoon tahay inuu xanuunsan yahay inuu fiyoow yahay inka war dad waxaa jira guryahooda saaka inay kasoo tooseen hatee qofkii xalay la bari saaka markuu masaajidka aadu soo dukado shaqo hore usii aadu dukaankiisa iska furta inuu xanuunsan yahay inay ciyaalka xanuunsan yihiin inay kala war ka hayno markaas kadaba in telefoon loo soo diro ama caaw markuu soo hoyda uu maqlaba laga yaabo ila si saaka dukaankiisa u furtibo dibay dambana telefoona soo wicin qofkii saaki isagoo dee markaas uu masaajidka aadana jiifo ama markaas soo kacay uu ka taga laga yaabo marka aniga waxaa sheeqa sheeg horta ha liisu naxariisto labada dhinacba ha liisu naxariisto midda kale hadee ragga hadee waxaa looga talagalay waxaa adigu ka ad adag yahay dumarka marka haddaa naxariista waxaa u badan inkastoy labada ruux isku mid yihiin oo bilo aadan isu isla yihiin qofka bilcaanta inuu soo jilcayo ila tay aniga waana idin salaam aad baa mahadsan tahay hagaag gabagabadiina soo gaarnay dabcan eh, hal daqiiqa oo keliya ay noo harsan eh, daqiiqadii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaanu ku guda jirna Eh, s- way mahadsan yihiin saaxiibada dhammaantood Eh, yuusuf intaanu barnaamijka aan isku macsilaameyn hawada Eh, dabcan eh, ruushka iyo ukraine ayaa si aada loo hadalhayaa daqiiqadii ugu dambeeyey ruushka waxaa leeyahay waxa uu bilaabayaa weeraro dhanka cirka dhulka meel walba uu ku qaadaya dalkaasi ukraine madaxweynaha eh, putin madaxweynaha ruushkana iminka wuxuu ciidamadiisa amray saacado ka hor inay si toosa dagaal cirka iyo dhulka ah ay ku bilaabaan kuna galaan dalkaasi ukraine si gaara beriga iyadoo waxaa leeyahay iminka ay dadku musaca uu bilaabaan leeyahay way bilowda baash beebasho bilaabataan leeyahay Mhm.
een, wuu amray ciidamadiisu amray wuxuu leeyahay wadanka ukraine uma jeedna xora awoodda Mhm.
ciidamada Yeah.
ukraine ayaa tusiraa waxay yihiin buu leeyahay Mhm.
sida qaybta twitterka lagu soo qoray dabcan eh, weli Laakiin- muuqaalo muuqaalo Nin- la soo geliya dhinaca xitaa kale waxa uu leeyahay ninka put- eh, ukraine wuxuu leeyahay Mhm, ciidamada ukraine guryahooda iskaga laabtaan wax Mhm.
dhibaato iyo wax dagaal aysan gelin mhm.
Mhm.
hagaag eh, pre- eh, biden isna eh, oo goordhabeed soo tweet gareey wuxuu leeyahay ama qoraal soo qoray ruushka ayaa ka faala qaadaya ama dusha saaranaya wax walba oo ka dhasha dagaalka halkaasi ka dhacaya sidoo kale falcelinta aan anaga iyo saaxiibadeena iyo xulafadeena aan sameyn doono mar haddii ruushka uu bilaabo inuu dagaal halkaasi ka bilaabo Mhm.
anaguna falcelin ayaan ka sameyn doonaa khasaarihii ka dhasha halkaasiina eh, putin ayaa dusha saaranaya ayuu leeyahay Eh, dabcan eh, waa arin iyo qodob si aada loo hadalhayo maanta iyadoo sidoo kale isha lagu hayo saacadaha soo socda bal waxaa halkaasi ka dhici doona iyo in eh, putin ciidamadiisa uu amri doono inay dib uga soo laabtaan eh, dalkaasi ukraine hagaag eh, dhegeystayaal gabagabadiiaan soo gaarnay waama ku mahadsan tihiin la socodka idaacadda la jaanqaadka barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska toddobadiiyo barkii inoo soo bilowday star f m nagala socoteen qeybihii hore qeybihii dhexe martida iyo sidoo kale qeybihii ugu dambeeya soo dhegeysteen barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil idiin daadihin ay berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebbe yiraahdo barnaamijka madasha ayaad dhegeysan doontaa